asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaadana maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada alaaba subax walba isniin ilaa jimco ayaad si toosa u dhegeysataan warbaahin kasta toddoba iyo labaatanka bisha lixaad ee juun waa subaxnimo isniina dhegeystayaal xubinta wargeysyada anigoo hamsa ismaaciil yaa idiin akhrin doona kadib saaxiibada ayaan fursadda siin doonaa dhanka iyo xubinta ugu dambe ee subax wanaagsan balse marka u hore aan soo qabta wargeyska daily nation iyo warbixinada subaxani uu qorayo bogga ugu hore wargeyska waxaa halkaasi ku qoran in markaasi arrimaha la xiriira ee codaynta iyo weliba doorashada waxaana leeyahay rayla iyo ruto ayaa waxa ay qabsan karaan in markaasi ay samaystaan waa xisaab amaba doorashada ama codaynta ay u samaystaan xisaab gaara taasoo micneheedu tahay in marka laga soo tago tan guddiga i b c iyaguna ay markaasi samaysan karaan waa xisaabo ay ku xisaabayaan kuuraha markay ku sugan yihiin goobaha kala duwan ee codaynta dhegeystayaal ama polling stationska loo yaqaano waa bogga afraad ee wargeyska ayo arrimahaasi ku qorayaa waxa uu leeyahay arrimahan ayaa waxaa guddiga i b c ay u ogolaatay baa leeyahay in shakhsiyaadkan ay sidaasi sameeyaan arrimahan ayaa waxaa leeyahay waa istaraatiijiyadii weliba kuwa loo ogol leeyahay in isbaysiga zimio lomoja one kenya waa royal odinga oo isagu ah ninka ku tartamaya tigidkaasi iyo weliba kan kenya kwanza uu ku tartamaya madaxweyne ku-xigeenka william ruto taasoo iyagu sheegay inay samaysanayaan waxaa loo yaqaano parallel dhegeystayaal tarling systems taasoo micneedu tahay in sidoo kale xitaa warbaahinadu ay samaysan karaan marka laga soo tago codaynta iyo weliba tirada i b c rasmiga iyaguna ismaamul walba deegaan walba iyo weliba goob walba oo laga codeynayo waxay halkaasi ku xisaaban doonaan iskuna darsan doonaan waa natiijada kasoo baxda guddiga i b c ana iminka sidaas u ogolaanaya laakiinse waxaa suurtagal amaba arrintu ay tahay in go-aanka ugu dambe ay iska lahaanayso guddiga i e b c arrimahaasi markii laga soo tago waxaa leeyahay sidoo kale sharcigan ayaa waxaa la meelmariyey sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii taasoo u ogolaanaya in xisbiyada ay samaysan karaan waa codeyn gaara amaba in markaasi ay tirada u samaystaan tirakoob gaara iyo sidoo kale xitaa warbaahinada ayaa qeybkaa sida wargeyska uu qorayo ilaa iyo waxaan ogsoonnahay afartan iyo lix kun oo markaasi goobo lagu codeynaya ayaa jiri doona labadii kun toban iyo toddobad waxaa leeyahay warweynihii naasa ee uu hogaaminaya reila odinga ayaa waxaa iyaguna markaasi ay sheegeen inay arrintan oo kala samaysteen laakiinse kadibna ay ku eedeeyeen booliska in markaasi ay ka dhex galeen qorshahoodii ahaa in codaynta ay si gaar iyaguna u xisaabtaan goobahooda laakiinse waxay sheegeen in arrintaasi u socon waysay bogga labaad ee wargeyska haddii aan soo qabanno wax halkaasi uu soo qaadanaya in iminka qoyska waa afar ka mid a shakhsiyaad iyagu maalmo ka hor la dilay masbuucyo ka hor la dilay kuwaasi oo laleeyahay meydka nin lagu magacaabo elija omwaka oo ka mid ah afarta nin ee la dilay ayaa waxaa qoyskiisa iminka ay sheegayaan markii ay tageen goobaha markaasi lagu kaydiyay meydadka ee majariga loo yaqaano in meydka ay sheegeen inuu wiilkoodii ahayn taasina iminka ay sababtay buuq iyo qayli weliba jahwarar kale bogga saddexaadna waxau ku qorayaa in laba boqol iyo shan maalmood kadib la helay meydka nin isagu halkaasi kusoo dumay god goodkaasi oo ay ka qodayeen dahab iyo waxyaaba lamid ismaamulka siyaaya dhegeystayaal laakiinse waxaan ogsoonnahay ilaa iyo toddoba bilood ayuu meydka halkaasi ku jirayaa leeyahay oo kusoo dumay dhagaxaasi aadkii aad ku weyn shalay ama subaxii ayaana la helay ilaa iyo labaatan fiit ayuu dhulka ku jiray sida wargeyska uu qorayo haddii aan kasii soconno bogga shanaad ee wargeyska ee royal odinga oo ku sugnaa ismaamulada dhankaasi gobolka waqooyi beri waxa uu sheegayaa iminka inuu hoos u dhigi doono waa bundada macalimiinta ay kusoo galaan dhankaasi iyo barayaasha amaba waxaa loo yaqaanaa trainee teachers taasoo micnaheedu tahay in hoos loo dhigi doono ardayda kasoo jeeda gobolka waqooyi bari buundada ay ku galayaan macalinimada waa sida uu ballanqaadayo raila odinga wajeer mandera iyo gaarisa ayuu ku kala sugnaa dabcan dhankaasi iyo bogga lixaad ee wargeyska daily nation aynu tagno kenya kwanza iyo weliba kooxda william rutona waxa ay sheegayaan in madaxweyne uhuru kenyatta uu cidleeyey islamarkaane uusan wax taageeraha u hayin raila odinga markay timaado gobolka bartamaha dalka maalinkii shalay ahayd waxa ay ku sugnaayeen dhankaasi iyo gobolka waa gobolka xeebta dalka laakiinse waxay leeyihiin gobolka uu kasoo jeedo madaxweynaha ee central ama mount kenya loo yaqaano wax taageero ah wax awooda iyo weliba wax uu oga keenay ma jiraan ay leeyihiin iyaga oo markaasi ka hadlayay halka loo yaqaano mtondoni waa ismaamulka kilifi maalinkii shalay ahayd waxa ay sidaasi leeyihiin dabcan ninka lagu magacaabo waa musalia mudavadi ee anc hogaamiye ayaa sidaasi sheegay waxaana uu leeyahay madaxweynaha safarra uu iskaga jiray howlo kale uu iska joogay daraad wuxuu ku sugnaa ruwanda laakiinse saaxiibkiisa raila odinga oo isagu markaasi maalmihii lasoo dhaafay iyo sanadihii ugu dambeeyey ee si aad iskugu dhawaayeen wax taageero ah oo u hayo ma jiro ayuu leeyahay dabcan sidoo kale waxaa arrintan sidaasi sheegaya musalia mudavadi iyo weliba ruto qudhiisu ayaa waxa uu sidaasi leeyahay ninkan madaxweynaha waa uu cidleeyey sidaa uu sheegayo bogga toddobaad ee wargeyska daily nation waxaa halkaasi ku qoran in nin lagu magacaabo waa qareen paul gijeru oo kiiskiisa ka socday maxkamadda heega i c c loo yaqaano maxkamadda dembiyadaha caalamiga ayaa maanta lasoo gabagabeyn doona dhegeystayaal ilaa iyo sanadkii labada kun iyo labaatankii bishii koo iyo tobanaad ayaa dabcan kiiskan dib loo soo furay kiiskan sidoo kale waxaa lugta kula jira madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo laleeyahay sidoo kale waxaa laga dursugayaa bal waxaa maxkamadu amarto iyada oo sidoo kale kiiskan sida wargeyska uu qorayo waxa uu go-aamin doonaa mustaqbalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa leeyahay dabcan waxaa ninkan lagu eedeynayaa inuu laaluustiiyey waa markhaatiyaashii markhaatiga ahaa waa kiiskii ka dhanka ahaa madaxweyne ku-xigeenka william ruto kaasi oo lagu haystay sanadii labadi kun labadii kun iyo laba iyo tobankii ilaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii walow markii dambe meesha laga saaray kiiskaasi balse iminka dib loo soo nooleeyey sida aanu la soconnaba maanta ayaa la sugayaa waxa maxkamadaasi ay go-aamiso in mar kale dib loo soo furi doono kiiskaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo in meeshaasi lagu dhaafi doono dhegeystayaal dhankaasi iyo haddii aanu qorno amaba eegno wargeeska daily nation boggiisa tobanaad waxa uu qorayaa in ilaa iyo hal qof uu ku dhintay shil ka dhacay wadada nairobi expressway wadadan oo ah mid heer sare oo dhowaan xariga laga jaray waxaana leeyahay gaari ayaa si aad xawaaro u socday halkaasi iyuuna sawirka gaariga soo qaatay dabcan si aad u burburay kadibna baabuur kale oo halkaasi ku sugnaa goobta lacagta lagu qaado ayuu markaasi madaxa la galay markaasina dhowr qof ayaa ku dhaawacmay sida wargeyska uu sheegayo hal qofne isla goobta ayuu ku dhintay dhegeystayaal dhankaasi iyo haddii aanu eegno isla bogga tobanaad wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha fred matiangi ay waxa uu sheegayaa in iminka la bilaabayo howlgal karina shakhsiyaadka lagu magacaabo confirm waa koox argagixiso aan rahdee koox burcada oo iyagu dil ka geysta sidoo kalena dhac ka geysta sidoo kalena jirdil ka geysta sidoo kalena waxa ay halkaasi ka geystaan waxaa loo yaqaana kufsi ay haweenka kula kacaan waa ismaamulka nakuriya dhegeystayaal ilaa iyo dhowr haween ay halkaasi ku dileen markay kufsadeen kadib jirdileenna iminka wasiirka ayaa sheegaya in tallaabooyin dhowra laga qaadi doono dadkaasi iyo weliba kooxdaasi haddii aan kusii soconno dhankaasi iyo haddii aan dhankaasi kusii soconno wargeyska dhegeystayaal waxaa la leeyahay dhanka iyo waxa uu qorayaa wargeyska in arrimaha la xiriira waa hay-adaha e c c iyo weliba hay-adaha i e b c iyo weliba kuwa u xilsaaran arrimaha dhankaasi iyo waxa loo yaqaana integrity-ga iyo in ay baaritaano ku sameeyaan siyaasiyiinta waxaa leeyahay hay-adahan oo khilaaf ka dhex jira awgeed waxaa u sahlanaatay siyaasiyiin badan oo dembiye galay siyaasiyiin badan oo musuqay siyaasiyiin badan oo lagu haystay kiisas inay u fududaato in markaasi loo yaqaano clearance lagu sameeyo ama loo ogolaado inay u tartamaan jagooyinka kala duwan waxaa leeyahay haddii ay iminkaas si hoose u wada shaqayn lahaayeen laamahan iyagu ka shaqeeya arrimahaasi dabcan kan musuq maasuq ayuu soo qaadanaya wargeyska taasi waxay u sahli laheed ayuu leeyahay wargeyska in siyaasiyiin badan laga hor istaago inay u tartamaan jagooyinka laakiin maadaama ay jiraan ayuu leeyahay dagaalada iyo weliba khilaafka hoose u dhexeeya waxaa iminka u sahlanaatay inay u tartamaan sidoo kalena loo ogolaado boga ugu dambe wargeyska daily nation haddii aan soo qabanno hanti dhowraha guud ee qaranka haweeneyda lagu magacaabo nancy gadbunga waxaa iminka ku eedeyneysa wasaaradda maaliyadda ee dalka in ilaa iyo lacag gaaraysa sagaal dhibic toddoba bilyan oo shilinka dalka ah taasi oo dadweynaha laga soo ururiyey looguna talagalay in lagula dagaalo xanuunka covid nneteen aansan markaasi meel lagu sheegi karin ilaa labadii kun iyo labaatankii markaasi uu xanuunka si aada dalka oga jiray ayaa leeyahay dabcan lacagtaasi ilaa iyo hadda meel laguma sheegi kara sida ay sheegayso haweeneydan sidoo kalena qaabka loo isticmaalay iyo weliba warqadihii cadeymaha lama hayo waxaana ay ka doonaysaa wasaaradda maaliyadda inay soo bandhigto arrimahaasi iyo weliba cadeymaha sida wargeyska uu boga ugu dambe ku qorayo the standard ayaan soo qabanaya dabcan halkaasi waxaa igu qoran amaba aan ula jeedaa in boga lab iyo tobanaad ee wargeyska the standard uu sheegayo in markaasi ninka lagu magacaabo brigaadi gashagua oo ku-xigeen u ah william ruto waxa uu iminka nolosha sare u kacday iyo qiimaha cunada iyo waxyaabaha asaasiga iyo guud ahaan nolosha isbedesho waxa uu ku eedeynayaa dhankaasi iyo xukuumadda si gaara waxa uu leeyahay state capture waxa ugu yeero waxaana dabcan uu ula jeedaa dhanka iyo madaxweynaha ayaa marka iskale ayuu leeyahay waa eedeynta ugu weyn ee la xiriirta in ay sare u kacdo qiimaha waa dhankaasi iyo cunada dhegeystayaal sidoo kalena waxauu leeyahay waxyaabo badan ayaan ka bedelaynaa haddii aanu ku guulaysanno ayuu leeyahay doorashada bisha sideedaad qabsoomi doonto laakiinse iminka dhankaasi aqalka madaxtooyada ayuu wax walba ku eedeynaya waa rigaadii gashowga sida wargeyska boga iyo labatoonaad uu ku qorayo boga afraad ee the standard nooc halkaasi uu ku qoraya in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka doctor fred matiangi uu iminka oga digaya siyaasiyiinta arrimaha la xiriira bangiga waxaana uu leeyahay xashiishka iyo waxyaabahaasi oo dhan waa mamnuuc dalkani kenya hana laga daayo in markaasi la marin habaabyo ayuu leeyahay dhallinyarada waxaan ogsoonahay dabcan inay jiraan qaar ka mid a siyaasiyiinta oo iyagu ololahooda ku galaya sheegayana in markaasi ay xalaaleen doonaan waxaa loo yaqaano xashiishka iyo weliba bangiga iyo si guud arrimahaasi laakiin wasiirka waxauu leeyahay taasi marnaba dhaqangeli mayso dhegeystayaal dhankaasi haddii aanu sheegno arrimaha la xiriira dhankaasi iyo cimilada waxaa leeyahay waa isla bogga afraada ee wargeyska the standard maalmaha soo socda ilaa iyo waxaa leeyahay dhowr ismaamul oo ka tirsan dalkani kenya ismaamuladaasi waxaa ka mid ah ismaamulka nyeri ismaamulka tarakaniith ismaamulka kirinyaga ismaamulka nyeri waxaa markaasi ay la kulmi doonaan qabow aada u daran iyo weliba heerkul ka hooseeya ilaa iyo toban ismaamulka nairobi maalmihii lasoo dhaafay dabcan ilaa iyo iyadana qeyb bay ka tahay aan leeyahay waxaan ogsoonahay in aad iyo aad ay u qaweed maalmihii lasoo dhaafay halka sidoo kale la sheegayo qeybo kale qeybaha qeybo kale oo dalka ka mid iyaguna in heerkulkoodu uu sarreyn doono laakiin ismaamulada haddaan sheegne ilaa iyo waxaa macquul ayaa leeyahay sida waaxda saadaasha hawada ay sheegayso in jawigoodu iyo weliba heerkulka temperature waxa loo yaqaano uu ka hoos maro ilaa iyo toban dhigriis dhegeystayaal sidaa uu sheegayo halkaasi aan oga gudbaya xubinta wargeysada iyo weliba waxyaabihii ugu waaweynaa ama subaxan ay qorayeen ama ugu xiisaha badnaa haddii aan ka tagno arrimahaasi siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha kale la xiriira bal daqiiqadaha soo haray lix daqiiqa ayaanu haysanaa aan siiyo saaxiibada si markaasi inala wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabaristay naga soo wac eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo weliba nambarka kale ah eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan adigoo inoo sheegaya jabiga guud ee halkaasi subaxan dhegeystaha ugu hore haddii aan siiyo fursadda star f m hallow alo salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma
mutcad baa salaam wanaagsan waxaan ku salaamayan badan nuur waay dhankaas taanariba subax lamida nuur taanariif ay subaxan
alxamdulilah walaalo goobta aan joogna maanta jabigeega waa iska degahay alxamdulilah ilahay baa mahad iska leh haye haye
alxamdulilah walaalo maanta yaadan dhufayna wargeysada ummadda noo qafiisa maanta waxaad ku mahadsan tahay alxamdulilah wax maanta aqlayn kaloo aan hayna ma laha
dhammaan dhegeystayaasha walaalow marka soo joogaan waxaan leeyahay subax wacan u wanaagsan ayaan leeyahay adana subax ku wanaagsan musaafir aad baa mahadsan tahay saaxib subax la mid ah star f m hello waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax So- wanaagsan wacan oo wanaagsan saaxiib soo dhowo oo aadan joognaka gaarisa gaaraan bulistin haye buuliftin iyo subaxan
waa alxamdulilah saxaab intaa ka warqood subaxana looga baraysa haye dhammaan dhiisa staasha maxay leeyahay subax wanaagsan ama subax wanaagsan oo ku wanaagsan subax la mid ah saaxiib mahadsanid star f m hello hallo dhegeyste
Hello, السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
قدمت السلام من أبطال مكتوب subax la mid ah walaal soo dhowo
قدمنا دواعي مدى إبتدوا ألف عدد أجلدين
haye codkaadana sarana ugu qaad fadlan
ما شاء الله تاسي أدبا لو بلستي ألكم كتبنا جيري أدبا
haye وعكس سؤال سبحانه وتعالى وسرد إليه وسرد دمان أول مجدين مالايا دمان كلينكم سلام ولا لا أدنى قسلام سؤال mahadsanid subax la mid ah dhegeystaha kale star f m hello
السلام عليكم اصحاب اسماعيل wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
bari waa abaha nabadda waan kusoo dhaweynaya walaal aabaha nabadda
in badan haye waa nabad baa lagu abriista alxamdulilah ilahi axyaana bacda ma makan allah ilahi mashuur haye
ilahi baa mali shuu iska ha ha ilahi baa mali shuu iska leh haye haye Na- nabad baa lagu abriista intaan ognahay gaarka jawigeeda uu degan yahay maasha allah waxaa igu naxdin waxaa igu naxdin badneed haa
ereyga b b c da ay sheegayso oo dadka masaakiinta caboorada laga soo qaadayo wadamada kale oo sida maaragtay afrikada dhexe mhm oo inta baa dad ay maaragtay eeda ku shaqaysanayiin baa iska naxdin badneed aad iyo aad
nabad macni waan ku salaamaya in badan aad baa mahadsan tahay saaxiib si la mid ah dhegeystayaasha kale ayaan siinayaa fursadda iyaguna qadadka ku jira si ay qayb uga soo noqdaan daqiiqadaha inoo harsan iyo dhegeystayaal kooban star f m hallo hallo star f m hallo
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cabdirashiid oo joog mandheera waa kusoo dhaweynaya cabdirashiid
alxamdulilah nabadaan ku barina wara waa fiicanta alxamdulilah haye
waa sidaas alxamdulilah caaladin waa garta mahadsanid cabdirashiid mandheera star f m hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma عليكم السلام من ديرة haye mandheera iyo subaxan xaliima
والله ما شاء الله هوشي ولا كروته haye waa la fiican yahay haye
aniga wel waxaan ba- baada wax walba qarki kor u kacay wallahi kama fikirayn ugaali hadda toddoba boqol sideed boqol gadanayna kun iyo afar boqol laleeyahe aad iyo aad wax dabshita in la waayni doonaa u malaynaya ilaahay amarkiisa waa garta waa la kheeriya insha allah ilaahay idinkiisa waa la khayra laakiin waxaas in laga hadlo waa ka fiican Mhm, aad baa mahadsan tahay star f m hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
سبحان الله كيف حنقلها صح انا سمع اي رياقي كذي انت subax la mid ah rayaaq soo dhow
وانا لان كل كانوا كسبنا جي ابي ابي وكلنا haye حول الله اننا نحل سال سبحانه وتعالى وترى جلاله الفضل صح انا لما عندي استاش قايس ترى رياش الله subax la mid ah mahadsanid star f m hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
faadumo gaarisa magacaaga
faadumo gaarisa haye faaduma ee, gaarisa iyo subaxan goobta kee sugan tahay
alxamdulilah aad baa la fiican yahay xalibkama jiro haye intaan ka warhayno mhm aad baan ni salaamaya dadka dhegeystayaasha waa garta mahadsanid star f m hallo
dhow asalaamu calaykum cabdi barakaat wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aa walaal waa maxamed ibraahim maxamed oo countiga mandheera kaasoo xiriiraya haye mandheera goobta kee sugan tahay maxamed alxamdulilah nabadii caafimaad lagu bariyey asbaxna bilkhayr boobihii ganacsiga waxbarashada loo direeray sax
marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay qabowga aan ku jirno anoo ziyaadi waa garta marka waan in salaamaya bahda isfare mahadsanid maxamed star f m hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
حسين الساق oo jooga booka waa kusoo dhaweynayaa booka iyo subaxan xuseen
labadaa lagu biraa la fiicay haye
maxamed maasha allah aad baa loo wacan yahay mahadsanid hallo star f m
waalaikum wacalaykum asalaam waraxma
waalaikum waa fiicanna walaal magacaaga
cabdishooy halkee joogtaa
Cabdilagaab magaca intee halkee joogtaa magaceed meesha
Cabdilagaab waa garta halkaas inooga waran sidee lagu yahay subaxan alxamdulilah lagu kacayaa nabada ubaya haa
waa kabar waaqaysan alxamdulilah waa waxaan leenahay adeecadaan ka dhegaysanaa salaada sheekh umar faaruuq aha
daraa subaxdaan u dhegaysanayna waxoogaa qabow u fidhna waxoogaa wayna saatan waa nagu yara daaxday waa garta dabcan eh, waxaan filayaa waqti kooban oo loogu talagalay ayaa jira
daqiiqadaha nololaya saakaya nolosha jira marka innaga sii macaansanayna sheekhan waa nalala gooyaayo waxaan noqoyaa in dabcan waqti daqiiqadaha iyaga waqti ayaa loogu talagalay ilaa iyo soddon daqiiqo soddonkaasi daqiiqa ka faa'iidayso aad baa mahadsan tahay star f m hallow
halo soo dhow saaxiib
halo saaxiib waan dhoway magacaaga
waa bashiir cabdooje oo bananay haye banaana iyo subaxan raadiyaan iska gaabi
waa aa ka gudbaya dhegeystaasi raadiyaha ku dheer uu is dhegeysanayaa uma suurtagelaysa inuu kasoo qayb noqdo star f m hallow asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
walaalkay waa magac dhaab joog oo kusoo dhaweynayaa mogaay waan dhaab walaalkay dhaab alxamdulilah aad baa loogu fiican intaan ka warqabo haye haye
waa sida aad baa loo fiican dhammaan dhegeystayaasha idinka waan salaan subax wanaagsan subax la mid ah mahadsanid dhegeystaha ugu dambe star f m hallow
haa asalaamu calaykum walaal calaykum salaam waraxma
miskii shariif kaala ka hadlaysa mandheer ama tabata oo kusoo dhaweynayaa
walaal nabadan baa jirta wax dhib ah ma jiraan haye intaa ognahay nabadan baa kusoo qaanay ilmaha iskuulada aadeen dugsiga la aaday waa garta
si kale waa la iska fiican kaambeen khatarana waa ka jiraa magaalada haye
kaas waa la iska fiican yahay Mhm, aad baa xadhiga jira in umaadsantahay badan baa ku salaamaya sila mid ah mahadsanid gabadhaasi dhegeysta ugu danbean fursad u siiyay ahayd xubinta subax wanaagsan xubinta sidoo kale wargeysyadaad soo maqasheen dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan anigoo amsaa ismaaciil ee idin daadihinayay subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari aa naga maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka xaaladda dalka arrinkaasi iyo arrimaha dalka ayaan gudageli doona dhegeystayaal waa subaxnimo isniin ah taarikhdu waxay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagalaynaa inooguna bilaabmayaa qeybta ugu hore ee barnaamijka dhegeystayaal alaaba isniin walba hadahan oo kale ayaad ku maqashaan warbaahintastaa si toos wuxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha dhexe idaacadda magaalada nairobi alaaba barnaamijka waxaan uu ku eegnaa dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo siyaasadda iyo weliba waxyaabaa markaasi dalka ka taagan inagoo dhegeystayaasha la wadaagna sidoo kalena ee la falanqeyna waxyaabihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay si gaara marka isniin tahay dabcan waxaa la ogsoon yahay sabtii xad ayaa laga soo gudbay waa maalmaha heerkulka siyaasadda dalkay aada u kacsan tahay siyaasiyiintana isee kala guushaan gobolada kala duwan ee dalka laakiinse maanta dhan aad iyo aad u xiisa badan ayaanu ka hadli doonaa dhegeystayaal iyo qodob aad iyo markaasi ee iminka u taagan anigoo amsax ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadihin doonaa dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal Ee, sidoo kale mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan goobalba aad joogtaan si toosan waxaad nooga dhegeysan kartaan barteena internetka oo goobalba aad joogto aad naga maqli kartaa dhegeyste oo aad ku sugan tahay ee, dhankaasi iyo internetka ayaad naga dhegeysan kartaa ee, si markaasi si toosa inoola jaan qaado imika hanaga fogaanin dhegeyste bilowga barnaamijka ilaa iyo dhammaadka aynu isla soconno si markaasi waxyaabo badan oo miiska inoo saaran maanta oo dhegeystayaasha aanu la wadaagi doono oo ku saabsan xaalada dalka iyo weliba arrimaha siyaasadda aanu aada uga bogataan dhegeystayaal arrinta maanta aanu ka hadli doonana waxaa u noqon doonaa safarka eh, azimio la umoja kooxda azimio la umoja ay ku tegayaan kuna marayaan gobolka waqooyi beri waxyaabihii dhacay labadii maalin ee lasoo dhaafay ku kala sugnaayeen mandheera iyo wajeer maantana gaarisa ay ku sugan yihiin arrimahaasi oo dhan ayaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal barnaamijka ballanqaadyada la sameeyey maxaad ka og tahay ee waxyaabaha carakawaaga ah ee ballanqaad ee la sameeyey dhegeyste ee azimio lamoja iyo kooxda iyo raila odinga hogaaminayo ay sameynayaan sidoo kale ballanqaadkaasi ee in markaasi uu hirgeli doono laakiin ballanqaadkaasi oo sidoo kale ku salaysan haddana dhibaatooyinka halkaasi ka jira ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal waxyaabaha ay uga dhignaanayso ee imika in raila odinga iyo kooxdiisa halkaasi ay tegaan laakiinse hadda arrintu way isbedeshay waxaanu ogsoonayn doorashooyinkii hore ee siyaasiyiinta u tartamaysa jegada madaxweynimo waxa ay tegi jireen oo keliya magaalooyinka waaweyn sida gaarisa sida wajeer sida mandheera laakiin hadda tuulooyinkii ayaa la tegayaa waxaa markaasi isbedelay ayaanu eegi doonaa sidoo kale dhegeystayaal arrimahaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa intuu habada ku jirno intaan habada ku jirno hadduu eebe yidhaahdo sidoo kale waxaanu maqli doonaa codadka ballanqaadidasi iyo sidoo kale kooxda halkaasi ku sugneed waxa uu helinaya weliba eh, siyaasiyiinta iyagu kasoo kala jeedo goboladaasi dhegeystayaal eh, halkaasi gobolka waqooyi beri kasoo kala jeedaan ayaa ku helinaya raila odinga safarkiisa eh, dabcan waxaanu ogsoonahay eh, amaba mid mid aan u eegi doonaa maalinkii sabtida wuxuu ku sugnaa ismaamulka mandheera halkaasi oo uu safarkiisa eh, ku tegay ismaamulka mandheera mandheera town sidoo kale ceel waaq ayuu tegey takaba ayuu tegey waa deegaanada ayuu xitaa usii dhaadhacay maalinkii shalay heed wajeer ayuu joogay bute tarbaaj habasweyn ayuu isku maray maanta gaariso ayuu joogaa dhadhaab burra iyo weliba masalaani ayuu tegi doonaa arrimahaasi oo dhan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal sidoo kale eh, waxaanu ogsoonahay in halkaasi eh, waxaanu ka bilaawi doonaa dabcan mandheera markii uu tegey waxyaabaa halkaasi uu kaga hadlay ayaanu eegi doonaa ballanqaadidii uu sameeyey ee sidoo kale maalinkii wajeer uu ku sugnaa shalay aheyd ayaan halkaasi ku eegi doonaa maanta gaariso waxa laga filan karo ayaanu eegi doonaa sidoo kale dhammaantiin ee waan idin soo dhaweyneynaa dhegeystayaal dabcan waxaanu ku bilaabeynaa maalinka ugu hore ee halkaasi uu ku sugnaa ismaamulka mandheera sidaanu soo sheegnay mandheera town oo keliya muu tegin Eh, dabcan waxaa uu tegey eh, sidoo kale labada deegaan ee kale ah ceelwaaq iyo weliba takaba ayuu tegey raila odinga waa maalinkii sabti sabtidii ahayd halkaasina waxaa eh, marka ugu hore safarkiisaas uu ka bilaabay ismaamulka mandhera ee mandhera town dabcan arrimahaasi arrimo badan oo halkaasi ka hadlay ee waxaana inta arrimaha ay bilaabanin halkaasi ka dhacay sida aan la soconno eh, in halkaasi uu ka dhacayba eh, waa xoogaa khalalaadso kooban oo u dhexeeyay sida la sheegayo ee qaar ka mida siyaasiyiinta halkaasi ku loolamaya si gaara jegada barasabnimo weliba eh, waa taageerayaashooda dabcan aan rahde ayaa halkaasi eh, ka dhacay walow markii dambe xaaladdu ay degtay laakiin eh, sidaan la soconno sidoo kale taageerayaashan dhammaantood waxay taageerayaan azimio lomoja laakiinse eh, waa waxa ay ka tirsan yihiin ama ka kala tirsan yihiin eh, xisbiyo kala duwan ama xisbiga u d m loo yaqaano iyo kan kale ee o d m ayay ka kala tirsan yihiin dabcan eh, halkaasina waxaa dhacday in saacado kadib ama daqiiqado kadib eh, hawshu ay si wanaagsan u socotay laakiin raila odinga intuu ku sugnaa ismaamulka ee mandhera waxyaabo badan ayuu halkaasi eh, ka hadal eh, ka hadlay sidoo kalena soo hadal qaaday arrinka ugu muhiimsan ee uu ka hadlay marka ugu horreysay waxa ay ahayd arrimaha amniga dhegeystayaal amniga ayaa waxa uu sheegay inuu wax weyn ka qaban doono eh, sidoo kale waxa uu sheegay eh, haddii doorashada soo socota uu ku guuleysto in s- waxa uu yeeray eh, dad iyagu dadka dhibaateeya wadooyinka u gala shuftada ayuu ka hadlaya ayaan wax ka qaban doona ayuu leeyahay ee, taasoo aan ogsoonahay inay qeyb weyn ka tahay dhibaatooyinka haysta ee, shacabka ku nool gobolka waqooyi ee beri oo inta badan eh, baabuurta dhexda loo gala sidoo kalena dhac iyo waxyaabo lamida loo geysto waa qodobka ugu muhiimsanaa uguna weynaa uu hadalkiisa halkaasi kusoo hadal qaaday ee, in markaasi uu sheegay inuu wax ka qabanayo arrimaha amniga marka laga soo tago ee, shuftada amniga si guud waxaan ogsoonahay in halkaasi falal amni darre ay ka dhacaan marar badan ayaa halkaasi waxaa ka dhacay ismaamulka mandheera si guud gobolka waqooyi beri laakiinse mandheera ayaanu ka bilownay dabcan ee waxaan ogsoonahay kooxaha argixisada in halkaasi ka furiyaan mararka qaar weeraro sidoo kalena mararka qaar xitaa ee, lagu aaso wadooyinka miino iyo weliba ee, qaraxyo ee, kaasi oo galabta nolosha ee, shacabka ku safraya wadooyinka iyo weliba mararka qaar xitaa maalmo ka hor ee, dabcan laba maalin ka hor eedaan filaya waxaa ee, aan la soconnaa in kooxda markaasi argagixisada ay qabteen amaba istaajiyeen baabuur ay ku safrayeen eh, dadweynaha eh, markaasina waa sida la sheegay ay u qudbeeyeen amaba ay haysteen lana hadleen waxyaabahaasi oo kale ayaa ka mid a marka arrimaha amniga ay imaato oo soo hoosgelaya dhegeystayaal ee taasi ayaa ugu muhiimsaneed dadka deegaanka inta badan eh, dabcan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin e laakiinse e, ballanqaadkaasi uu soo jiray sanado badan labadi kun iyo toban iyo toddobadii labadi kun iyo saddex iyo tobankii labadi kun iyo toba iyo toddobadii iyo weliba wixii kasoo horeeyey ama kasii horeeyeyba haddii aan raahno e, ballanqaadkaasi waa uu jiray e, ilaa iyo haddana waa uu taagan yahay laakiinse muhiimadda ayaa noqonaysa e, ficiladaasi iyo in wax laga qabto e, marka laga soo tago arrimahaasi oo dhan e, waa waa dabcan e, weerarada aanu sheegnay sidoo kale wadada e, oo iyaduna marmarka qaar dhacdo in amni aansan ahayn sidoo kale shuftada oo iyadana qeyb ka noqonaysa ayaanu ka hadalnay e, waa arrimaha amniga ku saabsan e, oo u sheegay reila odinga inuu wax ka qaban doono e, gobolka waqooyi beri dadka ku nool waxaan ogsoonahay inay yihiin dad xoolo dhaqata ah waxa uu leeyahay reila odinga halkaasi waxaanu ka hiringelin doonaa e waa dabcan cambuni amaba livestock waxa loo yaqaana products dabcan kaasi oo cambanigaasi oo soo hagaajin doona soona saari doona hilibka dabcan waa xoolaha markii la qalo in markaasi xoolaha hilibka halkaasi lagu hagaajiyo sida uu sheegay kadibna processing waxa loo yaqaano lagu sameeyo kadibna loo soo dhoofiyo ismaamulada kale ee dalka iyo xitaa dalka dibadiisa sida uu sheegayo waa dabcan ballanqaadyada ay ka mid tahay waxaa kaloo soo haray uu sheegayaa maqaarka xoolahaasi in iyaduna laga faa'iidaysto sidee looga faa'iidaysanayaa waxauu leeyahay waxa wax laga qabanaya uu leeyahay markii arrimahaasi la sameeyo oo hilibkii la hagaajiyo la warshadeeyo sidoo kalena qeybaha kala duwan ismaamulada iyo weliba dalka iyo weliba guud ahaan gobolka africa loo dhoofiyo iyo xitaa caalamka sida uu sheegay maqaarkana waxaa la sameynaya ayuu leeyahay waxaa laga hagaajinaya dabcan waxyaabaha leeda loo yaqaano ama ha ahaato kaba ama waxyaabaha markaasi maqaarka laga hagaajiyo weli waxaan halkaasi ka hergelinayna ayuu leeyahay haddana shirkad kale amaba waxyaabaha markaasi hagaajiya oo taas oo fursad u siinaysa dhalinyarada gobolka waqooyi beri in markaasi ay ka samaystaan shaqa abuur ama fursad shaqe u noqoto sidoo kale dadka deegaanka waa dadka xoolodhaqatada iyaguna ay ka faa'iidaan dabcan laba mar ayay faa'iidayaan sida uu sheegayo waa markii hilibka iyo weliba marka maqaarka iyo weliba waxyaabaha markaasi laga hagaajiyo maqaarkaasi xoolaha ee ay ka faa'iidaysanayaan waxyaabaha dabcan uu soo hadal qaaday ee uu sheegayo haddii uu ku guuleysto doorashada soo socota in halkaasi laga hirgelinayo mandheera keli maahan dabcan marka xoolodhaqatada la dhaho wajeeray gaarsi way ku jiraan iyaguna laakiinse ismaamul walba uu ka sheegay wajeerna uu ka sheegay mandheerana uu ka sheegay laakiin halka mandheera ayaa ahayd meesha ugu weyn ee halkaasi uu arrintaa kusoo hadal qaaday qodobka kale ee isagana uu ka hadlayo raila odinga ama halkaasi uu kusoo hadal qaaday waxaa ka mid ahayd dhegeystayaal arrimaha la xiriira dhankaasi iyo xuduudda wuxuu leeyahay waxaan isku furi doonaa xuduudda dalalka soomaaliya iyo weliba kenya si gaara ismaamulka mandheera ayaa marka xuduudda laga hadlayo ee si gaara u qusaysa iyada ayaana halkaasi la leh soomaaliya xuduud wuxuu leeyahay waxaa la furaya dib loo furaya xuduudda isku socodka ganacsiga iyo weliba gaadiidka iyo si guud dadka ayaana free waxaa loo yaqaana laga dhigaya ama flexible ama waxay noqonaysaa la fududaynaya taasi oo sahlaysa ayuu leeyahay in labada dal iyo weliba dadka ay isku ganacsadaan weliba waxa uu si gaara uga dhawaajiyey in agabyada halkaasi laga keenaya ay noqonayaan kuwa markaasi qiimahoodu uu aad iyo aad u hooseeyo ama baaci jaban yacni waxa uu ka wadaa waxauu ka hadlay caanaha oo kale waxyaabo kale ayuu ka hadlay halkaasi laga keenayo oo uu sheegay inay markaasi noqonayaan kuwa dadka deegaanka waxtar u noqonaysa si la mid ah waxyaabaha halkaasi mandheera iyo weliba gobolka waqooyi beriyaguna ay hayaan ee halkaasi u wareejin karaan dalkaasi soomaaliya geen karaan ayaa muhiim ah ayuu leeyahay iyaguna taasi oo qayb ka noqonaysa ajendayaashiisa ama weliba qorshayaasha uu hayo gobolka waqooyi beri waxaan ogsoonahay dabcan ma ahan markii ugu horeysay dabcan kooxda azimiyo ay tagta halkaasi ama ay tagaan gobolka waqooyi beri bilo ka hor halkaasi ay joogeen saan ogsoonahay ismaamuladaasi markii b b i ayaa qayb ka aheyd sidoo kale marar kale halkaasi tageen haddana dabcan waxay noqon doontaa sidaan filayo markii ugu dambeysay ay halkaasi tagaan doorashada ka hor macquul inay ku laabtaan laakiinse siday u badan tahay waxaa macquulah inay noqoto markii ugu dambeysay ee kooxda raila odinga ay halkaasi tagaan waxaan ogsoonahay sidoo kale maalmo ka hor william ruto ayaa isna gobolka waqooyi beri socdaallo ku maray tuulooyinka ayuu tegay isna arrimahan iyo weliba kuwo kale oo aad u tira badan walow arrimahan oo kale uu soo hadal qaadin waa qorshayaashan hadda raila odinga uu wata laakiin isagana ballanqaadyo kale oo gaara uu sameeyey laakiin maanta qodobka aanu diiradda ku saarayna ayaa noqonaya safarkaasi azimiyo kooxda azimiyo raila odinga madakarua dabcan way badiyiin siyaasiyiin badan oo soomaaliya iyaguna qeyb ka ah weli waxaan ogsoonnahay arrimahan maanta laga hadlayo ee raila odinga aanu soo sheegnay amniga arrimaha la xiriira xool xoolaha iyo weliba dhankaasi iyo waxaa loo yaqaana shirkadaha iyo mashiinada halkaasi la geenaya ee maqaarada iyo hilibka waxyaabahaasi laga sameynayo iyo arrinta kale ee la xiriirta xuduudda dhammaantood waa wax loo yaqaano proposal waa wax miiska ay soo saareen siyaasiyiinta iyo weliba shacabka halkaasi ku nool ka hor inta uu tegin raila odinga halkaasi oo waxyaabaha ay sheegeen inay tahay in lagaga shaqeeyo amaba lagaga gorabsiiyo in looga shaqeeyo waxyaabaha dabcan halkaasi ugu muhiimsanaa ee uga hadlay waanu eegi doonaa codkiisaanu maqli doonaa raila odinga markau ku sugnaa ismaamulkaasi mandera dabcan codadka kale ayaa miiska inoo saaran iyaguna marka shalay uu ku sugnaa wajeer ayaanu maqli doonaa laakiin mandera arrinta ugu muhiimsan ee uu ka hadlay waxa ay tahay sidaanu sheegnay codkiisana aanu maqli doono arrinta la xiriirta dhankaasi iyo ammaanka bal aanu maqanlo inta aanu kusii soconin arrinta ammaanka iyo raila odinga ee qodobkaasi
usalama itarudi hapa. Tunajenga mabarabara vizuri, na mambo wale ambayo wana- wanavamia Wakenya kwa barabara na kupiga kushika mateka, siku yao imehesabiwa.
hagaag e, dabcan waa maqashaan codkaasi e, waxa uu leeyahay e, dadka iyagu wadooyinka u galaya kenyaanka si gaara weliba e, qowmiyadda halkaasi ku nool ayuu e, ula jeedaa e, dabcan sida laga dheehan kara hadalkiisa e, maalmahoodu waa ay kooban yihiin ayuu leeyahay oo ula jeedo waa inta aan hogaanka ka qabanayna oo keliya ayaa ka harsan ayuu markaasi ballanqaadkiisa uu yahay e, arrimaha kale ee halkaasi e, laga hadlay waxaa ka mid a dhegeystayaal e, arrinta la xiriirta e, wadooyinka wadooyinka wadada isku xidhiirisa sida uu sheegay isiolo wajeer ceelwaq iyo weliba mandera takaba mooyaale intaasoo wadooyina ayuu sheegay in markaasi uu ku sameyn doono waxaa loo yaqaana laami tamak ayuu ku sameyn doonaa dabcan waa ballanqaadkiisa iyo weliba waxyaabaha halkaasi uu ka sheegay waxa uu leeyahay arrimaha siyaan uu ka shaqeyn doonaa sidoo kale e, waxa e, uu leeyahay waa in si yacni e, liskaga kala gooshaa saddex ismaamulada aan soo sheegnay waa isiolo waa ismaamulka Bawaje- wajeer ismaamulka mandera ismaamulka muyale ismaamulka gaarisa ilaa nairobi kasoo gaar dabcan e, in laami la saara ayuu leeyahay waa ballanqaadka kale ee uu sameeyey e, shacabka ismaamulka mandera dhegeystayaal e, ballanqaadyadu way badan yihiin laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan doonaynaa inaan markaasi diiradda ku saarno sidoo kalena aan dhegeystayaasha e, la wadaagno e, qodobka kale ee mandera markuu ku subnaa uu halkaasi kasoo hadal qaaday waxaa ka mid ah inuu dhisayo biyaxireen dam waxaa loo yaqaano yaa halkaasi ka sameynaya ayuu leeyahay maadaama aan ogsoonnahay gobolka waqooyi beri inuu ka mid yahay e, gobolada qalalan amaba abaaraha ah ama mar- inta badan roobkoodu uu yaryahay marka wuxuu leeyahay e, biya- biyaha xireenkaasi ma- ayaan sameyn doonaa e, si roobka markuu yimaado e, biyaha halkaasi ugu keedsamaan kadibna dadka deegaanka ay markaasi u noqdaan e, kuwa ku kaaftooma xiliyada abaarta waa ballanqaadka kale ee halkaasi uu sameeyey qoro dabcan e, waa iyadana biyahaasi arrimaha biyaha ayuu sheegay inuu wax ka qabanayo e, sidoo kale e, waxyaabaha uu ka hadlay amaba e, qeybta ka ayaa noqonaysa waxaa loo yaqaano babakea babakea dabcan waxaa loola jeedaa waa qorsho e, lagu xaqiijinayo dhankaasi iyo arrimaha caafimaadka waxa uu leeyahay e, waxaan wax ka qaban doonaa dhankaasi iyo caafimaadka e, sidee wax looga qabanaya dabcan wuxuu leeyahay waxaan dhisi doonaa isbitaallo waxaan ka dhisi doonaa tuulo walba oo ka tirsan ismaamulka mandera ayuu sheegay sidoo kale tuuladaasi waxaa la geen doonaa ayuu yidhi tuulo kasta dhakhtar iyo weliba kalkaaliso ama kalkaaliya la geen doonaa halkaasi e, si ay uga shaqeeyaan caafimaadka e, hooyooyinka caafimaadka caruurta caafimaadka duqeyda iyo weliba si guud dadka deegaanka waa ballanqaadka kale ee halkaasi u samey ilaa iyo dhowr iyo toban ballanqaad ayaa dabcan jiray laakiin se arrin- inta ugu muhiimsan ayaanu kasoo qabanaynaa e, dabcan e, uu sheegay sidoo kale inuu diiradda saarayo S- halkaasi waxaa qeyb ka ahaa sidoo kale oo hadlay raila odinga markii laga soo tago e, siyaasiyiin badan oo iyagu e, qeyb soomaali ah ayaa halkaasi ku sugnaa e, iskugu jira barasabyo xildhibaano senataro iyo wakiilo haween ayaa qeyb ka ahaa oo halkaasi inta badan aa moodo in markaasi ay taageerayaan dhanka ama ay jiraan garabka azimio la umoja one kenya dhegeystayaal qodobka iyo weliba arrimaha mandheera ay ahaayeen dhegeystayaal wajeer ayaanu eegi doonaa sidoo kale maalinkii shalay ahayd cododkiisa ayaanu dhegeysan doonaa sidoo kale ballanqaadi kuwan ka duwan iyo kuwa kuwan lamid ayuu u sameeyey halkaasi arrimaha macalimiinta ayaanu eegi doonaa iyo sidoo kale waxyaabaha uu ka yidhi raila odinga ballanqaadka cusub ee macalimiinta ku saabsan ee uu sameeyey sidoo kale gaarisa oo galabtii shalay uu soo gaaray halkaasi uu ka hadlay sidoo kale ayaanu eegi doonaa iyo weliba safarkiisa maanta uu ku tegayo saddexda deegaan ee ka tirsan ismaamulka gaarisa dhegeystayaal balse intaasi ka hor aan soo qabto qadar adeega qeybta ka barnaamijka waana dhankaasi iyo isbitaalka agakhan university hospital la geyste isbitaalkan waxaa uu leeyahay waa uu lixdan ee farsano jirsaday waa agakhan university hospital waxaana uu ku yaalaa magaalada nairobi si gaara xaafadda parkland si uu ku yaala dhegeystayaal isbitaalkan ayaa ah mid aad iyo aad u daryeela qoysaska waa dadka ku nool bariga africa dhegeystayaal ama east africa families ayuu aad iyo aad u daryeelaa in ka badan konton xanuun ayuu kaa daweynayaa dhegeyste wadamada kenya uganda iyo weliba tanzania ayuuna ka shaqeynayaa isbitaalka dhegeyste maxaad ku dooranaysaa agakhan sababtu maxay tahay wy agakhan ayaa lou leeyahay sababtu waxay tahay in ka badan boqol iyo labaatan dhakhaatiir ee halkaasi kugu sugan oo khibro u leh xanuunadan aanu soo sheegnay ay ka daweynayaan haddii aad u baahan tahay khaliin haddii aad u baahan tahay in kansar lagaa daweeyo haddii aad u baahan tahay maskaxda iyo waxyaabahaasi xanuunada madaxa arrimahaasi oo dhan ayaa diyaar kuu leeyihiin dhegeyste haddii aan intaasi kugu sii daro islii ayaa lagaaga furay xarun amaba laan isbitaalka ah waana islii outreach medical center halkaasi sidoo kale dhakhaatiir ayaa kuugu diyaara oo wax walba aad u baahan tahay kuu fulinaya dhegeyste haddii aad markaasi isbitaalada kala duwan aad soo martay maantaba tijaabi kan xarunta isli waxay ku taallaa california center agagaarka wadada general wairungi waa halka markaasi ku dhegan tahay ma halka loo yaqaana buildinga k f c dhegeyste xaruntaasi ama dabaqaasi ayuu ku yaalaa wixii faahfaahina bal waa cibir toddoba saddex cibir cibir hal hal sideed sideed sideed ayaad kala xiriiri kartaa dhegeyste si maantaba aad uga faa'iidaysato agakhan university hospital dhankaasi iyo haddii aad tahay nin markaasi dhulka raadinaya ama arrimaha dhulka u baahan waxaad markaasi dhul horumarsan oo jawi degan ku yaala iskaashatada maalgashiga safaricom ayaa ku haysa qeybta ugu fiican dhegeyste oo adiga kuwa haboon safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo ku xigta aga tato city ee deegaanka riuru waa ismaamulka kiambuya waa maalgashi aan noociisa lahayn oo soddon daqiiqo u jirta bartamaha nairobi innaba caadi maahan ayaa lagu leeyahay waxaa laga soo galaa bartamaha nairobi iyo weliba deegaanka westlands iyadoo lasii marayo jidka weyne thika super highway iyadoo sidoo kale laga soo gelayo magaalooyinka thika iyo weliba kiambu loona marayo wadada northern pipers marina gardens kiambu waxay ka kooban tahay adeegyo madadaalo oo ay carruurta ku cayaarayaan wakhtigoodana ku qaadanayaan sidoo kale saldhig boolis ayaa halkaasi kuugu diyaara waxa aad ugu dhow xarumaha laga dukaamaysto oo ay ku jiraan thika road mall village market rivers mall bangiyo isbitaal ayaa sidoo kale halkaasi ka heleysa iyo weliba meelaha cibaadada qoysaska waxay heli doonaan meel aad ugu habboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsiyada tayale waxaa qayb ka ah dugsiga nova pioneer wood creek international iyo weliba croford international school iskuulladaasi ayaa dhammaantood halkaasi kugu diyaara haddii aad ka iibsato dhulka halkaasi waxyaabaadka muhiimkaa sidoo kale uu leeyahay waxaa ka mid a koronto biyo nadiifa iyo weliba xindaabka korontada dhegeyste waxaa lagu leeyahay dabcan waxaa lacagta ku bixin kartaa ilaa iyo sagaal bilood waana lacag qiimaheedu tahay ama ay ka bilaabanaysaba saddex dhibic laba milyan oo shilinka dalka ah xubnaha safaricom investment iyo shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimi dhimis konton kun oo shilinka dalka ah halkii boos ee ay iibsadaan waxaa sidoo kale lagu leeyahay maantaba wac telefon numberku yahay bar toddobo laba sagaal hal labo hal labo hal labo oo ka faa'iidayso dhulkan dhegeyste safaricom investment cooperative waa saaxiibkaaga maalgashiga si gaara dhankaasi iyo weliba dhulka dhegeystayaal waxaan ahay musac ismaaciil star fm codka gobolka waqooyi bari aa nagala socotaan barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaanu ku guda jirnaa dhegeystayaal arrimaha siyaasadda ayaan aalaba uga hadalnaa haddii ahaan lahayd waxaa loo yaqaano national politics waa arrimaha dhankaasi iyo siyaasadda qaranka ayaan uga hadalnaa dhegeystayaal iyo weliba waxyaabaha kale markaasi dalka ka taagan ayaan diiradda ku saarnaa barnaamijka iyadoon ogsoonnahay dabcan in maalmihii lasoo dhaafay waxaa lagu sii socdaa dabcan gabagabadii doorashada amaba waxaa loo sii dhowaanayaa maalin maalinta ka dambeysa dhankaasi iyo codaynta dabcan bisha toddobaad ayaan hadda gudagalaynaa waa bishii ugu dambeysay ololaha la sameynayo kana harsaneed oo keliya in doorashada ay qabsoonto maalmo kooban ayaa harsan dabcan siyaasiyiinta intooda badan waxay u markaasi olole iyo weliba orod ugu jiraan una haqantaagayaan sidii ay ku kasban lahaayeen codadka shacabka gobolka waqooyi bari aanu maanta ka hadlaynay dabcan gobolkaasi oo iyaduna ama gobolkaasi oo muhiim u ah sidaa markaasi muuqata siyaasiyiinta si gaara kuwa u tartamaya jegada madaxweynenima maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey safaradooda sidoo kale kordhiyey waktiga ay ku bixinayaan ismaamul kasta arrimahaasi markaasi ka soo cusboonaaday siyaasadda gobolka waqooyi beri oo mararkii hore u muuqatay mid markaasi wakti badan aan la siinin sidoo kalena deegaanada xitaa aan la gaarin oo magaalooyinka oo keliya laga soo laabto laakiin hadda ilaa afar deegaan ama constituency waxaa loo yaqaano deegaan baarlamaaneed ilaa afar ilaa saddex ayaa laisku marayaa dabcan marka laga soo tago magaalooyinka xitaa taasoo micneheedu tahay in markaasi la arko imika muhiimadda weliba markii sidoo kale si loo fiiriyo waxaanu ogsoonnahay gobolka waqooyi bari codadkooda xitaa waa i kordheen walow ay yaryihiin marka loo barbarigo gobolada kale laakiinse halkii ay joogeen labadii kun toban iyo toddobadii hadda ma joogaan dabcan ismaamul kasta laba boqol iyo wax ayuu xisaabsanayaa oo kun oo codada ilaa iyo in ka badan lix boqol oo codada ayaa halkaasi taalla waana tiro aad iyo aad u badan oo wax ka tari karta waa doorashada madaxtinimo xitaa tan madaxweynenimo oo go-aamin karta cidda hogaanka qabanaya taas awgeed waxaa indhahaada kaaga muuqdo in iminka siyaasiyiinta ay loolan iyo orotan ugu jiraan in halkaasi ay tagaan waana muhiim in markaasi laga faa'iidaysto dabcan inta halkaasi siyaasiyiinta ay joogaan oo waxaan ula jeedaa arrimaha la xiriirta ballanqaadyada halkaasi la sameynaya taasi oo laakiinse su-aal la gelinaya ka dhabayntooda iyo weliba in la fulinayo ismaamulka mandheera ayaanu kasoo hadalnay qaybtii ugu horee barnaamijka dhegeystayaal maalinkii sabtida halkaasi kooxda azimiil oo moja oo si gaara maanta barnaamijkan diiradda ugu saarayno maadaama iyagu ay yihiin kuwa socdaalada ku maraya saddexdaas ismaamul ee ka tirsan gobolka waqooyi beri aanu hadda kasoo hadalnay sheegnayna ismaamulkaasi mandheera si gaara mandheera town elwaq iyo weliba takaba waa saddexda meel saddexda deegaan saddexda constituency ee raila odinga uu isku maray ee maalintii sabtida ahayd halkaasi ballanqaadyo kala duwan ayuu ka sameeyey sidaanu sheegnay qodobka ugu muhiimsanaa xuduudda la furayo arrimaha amniga walow marka ay timaado gobolka waqooyi beri waxyaabaha la isku lingareeyo amaba la isku lifaaqay tahay arrimaha markaasi deegaanka iyo weliba dadka labada dal ee kala soomaaliya iyo weliba kenya iyo markaasi ballanqaadida arrimaha amniga xuduudda waxyaabahaasi oo dhan laga wada hadlo sidaanu sheegnayna raila odinga waxyaabahaasi oo dhan ayuu ka hadlay kalonzo ayaa ku helinaya xitaa safarkiisa mandheera raila odinga wuxuuna sheegay in marar badan uu ka shaqeeyey markay timaado nabadeynta dalka soomaaliya iyo weliba in xuduudaha la furo waxyaabahaasi oo dhan isagana ka hadlay dabcan haddii aanu tagno dhanka iyo gobolka aanrahd ismaamulka wajeer maalinkii shalay hadda halkaasi uu ku sugnaa waxaana dabcan sidaan ogsoonahay halkaasi uu isku maray wajeer bute tarbaaj habasweyn hadaado intaasoo dhan ayuu isku maray dabcan waa raila odinga maalinkii shalay ahayd gobol kasta iyo deegaan kastana waa uu ka hadlay ballanqaad isku mid ah ayuuna ka sameynayey waxaan ogsoonahay in dabcan intaan halkaasi u gudagelin barta markii ballanqaadka inta aan la gaarin waxaan ogsoonahay dhibaatooyinka halkaasi ka jira waqooyi bari oo qof walba uu ogsoon yahay loona sheegayna marar badana intaanu ka sheegnay siyaasiyiinta qudhoodu ay ogsoon yihiin xitaa marka ay gudbinayaan liiska iyo weliba waxyaabaha markaasi diiradda la saaraya ahmiyadda dabcan waan ogsoonahay raila odinga intuu halkaasi imaan siyaasiyiinta ayuu qorshe ka rabaa halkaasi kasoo jeeda ama kuwa hadda ku jira ama kuwa loolamaya qorshahaasi loo geenaya waa kuwa hadda uu ballanqaadayo saan ogsoonahay siyaasiyiinta iyaguna qorshahaasi shacabka ayaa inta badan usoo gudbiya laakiinse halkoodii iska joogaan biila-aanta ayaa qeyb ka ah biila-aantaasi shalay raila odinga wuxuu sheegay in dawadeeda ay noqonayso in biixireenno iyo waxyaaba la mid ah halkaasi ama bohol waxa loo yaqaana iyo dams halkaasi laga qodi doono kadib iyo ceelal waaweyn kuwaasi oo biya siin doona sidoo kalena wuxuu sheegay xitaa xoolaha marka ay timaado biyaha halkaasi laga waraabin doona arrinta kale uu ka dhawaajiy waxay noqonaysaa inuu sheegay in cunto iyo waxyaaba lamid ah halkaasi la geen doon cunto ku filan dadka awaar markay dhacdana dadka xitaa marka laga soo tago wuxuu leeyahay xoolaha cunadaasiyaa la siinaya galley waxyaaba ayuu sheegay dabcan oo uu leeyahay xoolaha xitaa waa la siinaya abaara ayaa halkaasi ka jira waa nogsoonahay shaqo la-aan dhalinyarada haysata wada la-aan macalin yari aqoonsiga idga waxyaaba lamidka dhalinyarada amni xumo waxyaabahaasi oo dhan ayaa halkaasi ay tahay waxyaaba mar walba laga hadlo laakiinse hadda ballanqaadada reela odinga ee dhisida wadooyinka furidda xuduudda sidoo kale maalinkii shalay ahayd halkaasi waxuu ku sheegay macalimiinta waa qodobka ugu muhiimsanaa xitaa wargeysada subaxani ay qorayeen headlineka uu ahaa dabcan qodobkaasi aanu eegi doonaa waa qodobka ku saabsan in la yareynayo buundada macalimiinta ay ku galayaan ama kuwa gobolka waqooyi bari ku sugan ay ku galayaan waa dhankaasi iyo barayaasha ama tiching waxa loo yaqaano gobolkaasi oo inta badan macalinyarada laga sheegto macalimiintii aan deegaanku u dhalanay aan ogsunahay marar badan in halkaasi amni daro awgood ay isaga baxeen marka rayla odinga wuxuu leeyahay gobolka waqooyi bari waxaan idin siinayaa fursad wax privilege loo yaqaano yacni waxaan idinka dulmarinaya ama idinka sarmarinaynaa gobolada kale markay timaado arrimaha waxbarashada taasoo micnaheed waxay leedahay haddii ay ahayd buundada c in lagu galo macalin hadda d ayaanu keenina yacni tusaale ahaan hoos ayaan usoo dhigayna ayuu leeyahay si dad badan ama arday badan ama dhalinyaro badan oo foonfoo soo dhameeyey laakiinse iyagu markaasi aan keenin buundadii ay ku aharsan lahaayeen macalinimada aan hoos uusoo dhigno sife ay ugu biiraan kolejyada tababarka macalimiinta kadibna ay deegaanada dib ugu soo laabtaan waa qodobkii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay maalinkii shalay drayla inta ololihiisa uu waday dabcan waxaan ogsoonahay arrintan way dhacday dabcan sanado ka hor idono twenty nineteen inay hadayaan filaya twenty nineteen mase twenty eighteen twenty twenty meelahaas ay ahayd saan filayo marka waxaa dhacday in mar dowladda ay kasoo horjeestay arrintaasi weliba t c waxaa sidanoo kale ayaa la sameeyey arday ayaa loo ogolaaday inay buundo hoose ku sameeyaan macalinimada waa xilligaasi gobolada waqooyi weliba kuwa majnalise loo yaqaano qeyb waxaa ka ahayd marsabit isiolo waxaa qeyb ka ahayd turkana way badnaayeen marka waxaa dhacday in dowladda ay kasoo horjeesteen xubno qaar ay kasoo horjeesteen kadibna arrintii meesha laga saaray hadda raila odinga dib ayaan u soo celinaya ayuu leeyahay arrintaasi ee la xiriirta gradeka iyo weliba in mar mar kale sidaasi la sameeyo waa ballanqaadka kale ee uu ka hadlay dabcan intii uu halkaasi ku sugnaa arrinta ugu muhiimsaneed laakiin qodobo badan ayuu ka hadlay bal aanu dhegaysano maalinkii shalay dareela odinga markii uu ku sugnaa wajeer si gaara ismaamulka deegaanka habasweyn markii uu ku sugnaa ayaanu dhegaysanaynaa qodobadii halkaasi uu ballanqaaday daqiiqado kooban memorandum ya shida ya hapa Habasweni, moja ma, shida ameleta ni mambo ya maji. Amesema maji mto ya, Habas- eh, mto ya Wasonyiru napita hapa na maji hakuna hapa, sio? Atunataka maji itolewe pale na freji niletwe hapa kwa watu wa hapa, sio? Hiyo tutaweza kufanya, tunaweza kufanya hiyo. Pili, amesema ati tunaweza kujenga chimba mabwawa mabwawa ya maji kubwa, bwawa ambayo saa ile mvua inanyesha tunavuna maji ya mvua, ili wakati wa ukame iko maji ya kutosha ya matumishi ya wananchi. Tunakuleta maji na fereji karibu na pale watu wanaishi, ili watu wasitembee mbali kwenda kutafuta maji, sio sio? Sinawezekana hayo tunasema tutafanya. Ingine vile vile kuhakikisha kwamba mifugo zinapata maji na, na malisho ya, ya, ya mifugo ili wakati wa ukame, hata kama nyasi hakuna, tuko na chakula ya kulisha ng'ombe yetu na mbuzi yetu na, na kondoo, sawa sawa eh? Haya yote tunataka kufanya. Tatu ni kuleta bima ya mfugo livestock insurance, ili kama ng'ombe yako au ngamia au mbuzi inakufa, wewe unapata pesa, usifungarishwe. Sawa sawa. Nimeambiwa hapa ati kuna wa- watu ambayo walipoteza mif- mifugo yao zilikufa na wajapata compensation, sio? hiyo tutahakikisha kwamba wale watu ambayo walipoteza mifugo yao wanapata compensation. Sawa, tunataka kuona kama wale wafugaji wanapata utajiri kulingana na ile mifugo yao, wasi watu ambao ni watu maskini. Sawa sawa. Ingine ni mambo ya usalama na mambo ya mpaka. Tumesema tutafungua mpaka kati ya Kenya na Somalia ili tuwe tunaweza kupata sukari hata mchele kutoka ngambo ile kuja pande hii kwa njia sawa sawa sawa sawa sawa. Nambo ingine ambayo mimi nataka ku- kuzungumzia ni mambo ya barabara. Hii barabara, mimi ndio nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi, ndio nilichora barabara hii kutoka kwanza, kutoka Garissa kupitia Nuno kiingia Modogashe. Sasa tunapanga itoke Modogashe ipitie hapa Basweni iende uh, Wajia mpaka uh, Mandera. Hiyo lami itaanza kufanyika sasa, sawa sawa. Tutatengeneza mpaka ikwishe, ili ukitoka hapa unaenda nywe mpaka Isiolo mpaka Nairobi. Upande ingine unaingia Garissa, unaingia huko chini ho, eh, Hola, pitia Malindi mpaka Mombasa, sawa sawa. Hayo yote tuta- tutaweza kufanya. Tumeelewana vizuri?
watay eh, codkaasi waa raila odinga ismaamulka eh, wajeer ayuu ku sugnaa si gaar ah habasweyne Eh, halkaasi ayuu ballanqaadyada si aanu imika maqlaynay dhegeystayaal uu ka hadlay uu ka sheegay kuna ballanqaaday arrimo dhowra ah. dabcan ballanqaadyadan aanu soo sheegnay wadada la dhisayo biyarida oo markaasi eh, wax laga qabanayo sidoo kale waxaa qeyb ka ah arrimaha caafimaadka waxaa qeyb ka ah sidoo kale arrimaha macalinyarada waxaana qeyb ka ah eh, xoolaha oo waxa loo yaqaano livestock insurance loo sameynayo livestock insurance ee dabcan ee, waa ar- arrimaha markaasi caafimaadka xoolaha laga shaqeynayo arrimahaasi oo dhan talaalkooda waxyaabahaasi oo dhan ayuu ballanqaadayaa maadaama dadka halkaasi ku nool ay xoolo dhaqatiyiin sidoo kale sida aad codka ku maqleyseen wuxuu leeyahay ee, waxaan halkan keenaynaa cunno ku filan biyo ku filan si markii abaaruhu ay dhacdo laga- lagaga kuftomo in xoolaha ay markaasi dhintaan sidoo kale dadkii iyaguna ee, nafaqadaro iyo macluul iyo waxyaaba lamid ah gaajo soo wajahdo arrimahaasi oo dhan waa ballanqaadka reela odinga ee markuu ku sugnaa shalay ismaamulkaasi wajeer Ee, kadib waxa uu usoo mooday markii uu kasoo tegay wajeer bute tarbaaja basweyn hadaad uu kasoo tegay halkaasi ee, waxa uu usoo mooday s- gaarisa township ee, magaalada gaarisa ayuu galabtii soo gaaray halkaasi dadka ayuu kula hadlay sidoo kale xalayna halkaasi ayuu ah, ku hoyday ismaamulka gaarisa ee, dabcan siyaasiyiinta deegaanka ayaa soo dhabeeyey sidoo kale kuwo kale oo kor kala socday kalonzo ayaa qeyb ka ahaa mada kalo ayaa qeyb ka ahayd francis atwoli ayaa qeyb ka ahaa ninka lagu magacaabo peter kenneth junet maxamed ayaa sidoo kale la socday ee weliba siyaasiyiinta halkaasi senatorka eh, iyo barasabkii hore iyo weliba dad badan ayaa halkaasi kusoo dhabeeyey laakiinse waxaa isagana halkaasi uu ka hadlay ballanqaadyo kale ayuu sameeyey arrimaha caafimaadka iyo waxyaabo badan oo wax ka qaban doono eh, ayuu halkaasi isna ka ballanqaaday raila odinga bal aanu dhegeysano ismaamulka gaarisa iyo weliba ballanqaadka halkaasi uu ka sameeyey shalay galab Kwa upande wa ugonjwa tunaleta mpango mpya naitwa Baba Care. Semeni Baba Care, Baba Care, Baba Care, Baba Care, Baba Care. Baba Care itahakikisha ya kwamba vituo halo halo vituo ya matibabu ziko karibu na pale watu wanaishi, dawa iko huko, daktari na manasa sawa sawa. Halafu kila Mkenya, watoto, akina mama, vijana, wazee watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? naunga mkono. Tumesema wale maskini, jamii maskini ambaye hawana mapato yoyote, tuna introduce kinaitwa Social Protection Program. Vile inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Namibia, hata kule Brazil, shilingi elfu sita kutoka kwa serikali. Sawa sawa.
hagaag kismaamulka gaarisa wixii ku sugnaa markaasi oo maqashaan ballanqaadka kale iyo ballanqaadyada kale midaasi oo laakiin laga sameeyahay sida aan filayo kenyaanka oo dhan ay tahay ee gobolka waqooyi beri oo keliya ayaanu ku ay ku ekeen ee waa lacagaha lixda kun iyo weliba arrimaha caafimaadka uu sheegay ee hal deegaan kasta iyo weliba meel kasta oo dad ay ku nool yihiin inuu ka dhisayo ee waa isbitaallo iyo weliba goobo caafimaad sidoo kale waxa uu sheegay mar hore in wadooyinka imika laamiga saaran gaarisa ilaa M- nuunow ilaa madoogaasha ilaa iyo wajeeriyo ceelwaaq la geynayo iyo weliba dhankaas iyo mandheera ee inuu sheegayo dabcan inuu isaga qu- uu qeyb ka ahaa dadkii qorsheeyey waa sida uu u sheegay hadalkana uu u dhigay Ee, s- maanta eh, raila odinga saacadaha soo socda waxaa lagu wadaa inuu tago ismaamul- eh, deegaanada kale ah dhadhaab bura iyo weliba masalani Ee, saddexdaasi deegaan ayuu tegi doonaa Ee, halkaasi inuu kusoo gabagabeynayaa maanta safarkiisa gobolada waqooyi bari uu ku tegay amaba ismaamulada gobolka waqooyi bari uu ku joogay maalmihii lasoo dhaafay halkaasi uu ugu jiray sidii uu u heli lahaa codadka ugu badan ee halkaasi uu ka helaya dhegeystayaal Ee, waxaanu eegi doonaa bal waxyaabaha markaasi imika ee, uga dhigan tahay ee, waa loolanka siyaasiyiinta ay ugu jiraan tigida deegaanadaasi weliba xitaa ay gaarayaan tuulooyinka sida haddaanu sheegan amaba deegaanada hoose iyo weliba waxaa isbedelay marka loo barbardhigo ee doorashooyinkii hore oo iyagu siyaasiyiinta inta badan ee korkor oo keliya ay ololahoodu ka sameysan jireen Ee, balse intaasi ka horan soo qabto qadar adeega qeybta barnaamijka dhegeystayaal intaan saaxiibada aan fursadda siin doona daqiiqadaha soo socda iyaguna si ay barnaamijka qeyb uga soo noqdaan laakiinse waa isbitaalka ago khan university hospital dhegeyste waxa uu laleeyahay ama lagu leeyahayba waa uu lixdan iyo afar sano jirsaday isbitaalkaasi aga khan university hospital ee ismaamulka nairobi ayuuna kuugu yaala ee xaafadaha ee ama qoysaska ee bariga africa ayuuna markaasi daryeelaya isbitaalka xarunta weyn waxay ku taallaa xaafadda parklands magaalada nairobi in ka badan konton xanuuno ah amaba outpatient waxa loo yaqaano ayaana halkaasi lagaga daweynaya dhegeyste waxaana uu ku yaalaa isma- eh, waa dalalka kale ah kenya iyo uganda iyo weliba tanzania agakhan university hospital maxaad ku xulanaysaa maxaad uga dooranaysaa isbitaalada kale haddaba dhegeyso in ka badan boqol iyo labaatan dakhaatiira oo weliba ku takhasusay specialist waxa loo yaqaano kuwa heerar sare takhasusay ayaa halkaasi kuugu sugan xanuunada kala duwan ee markaasi aalada ala dhacayso aana u baahan tahay in laga dabeeyo ayay kaa dabiibayaan sidoo kale waxaa halkaasi laga dabeynaya xanuunada haddaa doonayso qaliin in lagu sameeyo haddii uu ku hayo xanuunka kansarka haddii markaasi arrimaha madaxa iyo weliba new sigils waxyaabaa loo yaqaano aada u baahan tahay madaxa in qaliin lagaa sameeyo arrimahaasi oo dhan halkaasi ay kugu diyaarihiin dhegeyste marka arrintaasi laga soo tago xaafadda islii waxaa lagaga furay lan amaba waxa loo yaqaano branch oo ka mid ah agakhan university hospital waana isli outreach medical center dhegeyste dhammaan waxyaabahan aanu sheegayno haddii ahaan lahayd dhankaasi qubanka haddii ahaan lahayd kuwa maqaarka haddii ahaan lahayd kuwa dhankaasi iyo weliba maskaxda waxyaabahaasi oo dhan madaxa ayaad ka helaysaa halkaasi oo kugu diyaara waxa uu ku yaalaa halka loo yaqaano california center agagaarka k f c waa building ama dhismaha k f c building ee sidoo kale wadada general wairungu street ayuu ayaa ka helaysaa halkaasi ee laakiin haddii markaasi aad meel kale ku sugan tahay doonayso wax faahfaahina dheeraada inaad ka ogaato oo ayad igu- igula xiriirto waxaad wacaysaa taleefonka nambarkiisa uu yahay eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ama dhankaasi social media qof isticmaal haddaad tahay waxaad ka helaysaa at a k u h nairobi at a k u h nairobi amaba at kenyatta aan dhahde waa at ee aga khan university ayaad ka helaysaa hospital nairobi waa dhankaasi iyo weliba social media ha dhegeyste haddii aan kuugu daro eh, intaa saaxiibada fursadda aan siinin daqiiqadaha soo socda Eh, haddii aad raadinayso ama ka raadinayso dhul horumarsan oo jawi degan dhegeyste kuna yaala eh, meel jawigiisa uu wanaagsan yahay jawigiisuna macaan yahay iskaashatada maalgashiga safaricom ayaa ku haysa qaybta ugu fiican ee adiga aad u baahan tahay safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo ku xigta aga tatu city ee deegaanka riuru ama ruiru halkaas maamulka kiambu waa maalgashi aan noociisa lahayn oo soddon daqiiqa u jira bartamaha nairobi wow inaba caadi maahan ayaa lagu leeyahay wow inaba caadi ma ahan waa dhulkan ayaa laga hadlayaa waxaa laga soo galaa bartamaha nairobi westlands iyada oo sidoo kale la marayo jidka weyn ee thika highway iyadoo sidoo kale laga soo galayo magaalooyinka thika iyo kiambu loona marayo wadada northern bypass marina gardens kiambu waxay ka kooban tahay adeegyo madadaalo oo ay ku caruurta ku cayaarayaan wakhtigoodana ku qaadanayaan sidoo kale saldhig boolis ayaa halkaasi ku yaala waxaad ugu dhow xarumaha laga dukaamaysto oo ay ku jiraan thika road mall village market two rivers mall bangiyo isbitaallo iyo weliba meelaha cibaadada ayaa qayb ka ah qoysasku waxay heli doonaan meel aada ugu habboon maadaama guriga uu u dhow yahay dugsiyo taya leh sida nova pioneer wood creek internationals iyo weliba croford international school dhammaantood waxyaabahaasi ayaa qayb ka ah waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo uu leeyahay waxaa ka mid a koronto biyo nadiifa weliba xeendaabka korontada arrimahaasi oo dhan waa kugu diyaar haddaba dhegayste lacagtu waxa ay ka bilaabani saddex dhibic laba milyan iyadoo ay jirto qorshe oo aad ku bixinayso ilaa sagaal bilood oo lacagtaasi waxaa loo yaqaano installment ama inyar inyar marka loo bixinayo ayaa laga hadlayaa xubnaha safaricom investment iyo weliba haddii aad ka mid tahay shaqaalaha safaricom waxaad helaysaa qiimo dhimis ilaa konton kun oo shilinka dalka ah halkii boos oo aad iibsanaysaba konton kun ayaa lagaa dhimaya haddaba ma doonaysa faahfaahin dheeraad ah oo intan ka sii dheer oo aad ku doonayso inaad kala xidhiirto taleefonku waa eber toddobo laba sagaal hal labo hal labo hal labo ka faa'iidayso dhulkani dhegayste safaricom investment cooperative waa saaxiibka maalgashiga ee kuugu habboon waata dhegeystayaal intaasi aan ugu gudubno qadar adeega qaybta ka barnaamijka iyo weliba arrimahaasi agakhan university hospital iyo weliba dhulkaasi safaricom iibinayso haddii aan kasoo tagno arrimahaas imika barnaamijkan dib ugu soo laabana qeybihii dhexe ee barnaamijka aan ku guda jirnaa qeybihii markaasi dhexe dhammaadkooda weliba ama dhammaadkiisa aan ku guda jirnaa saacadi saacadaha ama daqiiqadaha soo socdan dhegeystayaashan fursadda siinaya si barnaamijka ay qabab uga soo noqdaan iminka haddii aad raadiyaha furato dhegeyste xaaladda dalkeenu ku guda jirnaa arrimaha siyaasadda ayaanu ka hadlaynaa aanu kaga hadalnaa barnaamijkan mar walba xiliyadan oo kale sniin walba maantana qodobkan diirada ku saara inuu yahay safarka kooxda azimio si gaara raila odinga ee kooxdiisa ay ku tageen ama ku tagayaan kuna marayaan iminkana ku sugan yihiinba gobolka waqooyi beri sabti axad mandheera ee wajeer ay ku kala sugnaayeen maanta waxa ay ku sugan yihiin gaarisa wayna soo gabagabeynayaan safarkooda halkaasi codadkooda ayaanu soo maqalnay ama codadka raila odinga ballanqaadi kala duwanayo halkaasi uu sameeyey waxaana moodaa weliba in si maalmihii hore sanadihii hore xiliyadii hore ololayaashii markaasi aanu soo dhaafnay ka duwan in iminka ololahoodii u wadaan sidaanu soo sheegnayba oo wakhti badan ay gelinayaan in ay halkaasi tagaan deegaanada ay tagaan wakhti badan ku bixiyaan muddo badan joogaan sidoo kale kulankoodu ama shirarkoodu muddo badan socdo dad badan ay halkaasi kasoo qaybgalaan dad badan ay ka hadlaan ballanqaadyada lasii ballaariyo waxyaabahaasi oo dhan ayaanu ku eegaynaa dhegeystayaal laakiinse maanta qodobka markaasi aan dhegeystayaasha usoo bandhigayno marka laga soo to safaradaasi waa markaa waxyaabahii markaasi iska bedela ayaanu eegaynaa waxyaaba markaasi gobolka waqooyi beren ay oga dhigan tahay shacabka halkaasi ku nool siyaasiyiinta markaasi inay ugu jiraan tegidda deegaanadaasi weliba xitaa ay gaarayaan tuulooyinka maxaa isbedelay markii loo barbardhigo waa doorashooyinkii hore xiliyadaasi oo marka la eego keliya magaalooyinka ay ku koobnaan jireen laakiin hadda dadkii deegaanka tuulooyinka ayaa loo tegayaa xitaa meela aan xitaa laga aqaanin ee iyaga xitaa garanaynin marar badan xitaa ay tegin amaba marar badan ma xitaa aysan tegin laakiin laga yaabo dhegta keliya inay ka maqlaan waa deegaanada aanu soo sheegnay mandheera tuulooyinkii tegeen wajeer tuulooyinka maanta gaarisa halkaasi tuulooyinka ayaa loo sii jeedaa dabcan diyaaradaas ayaa la qaadanaya arrimahaasi iyo weliba ballanqaadyada dhibaatooyinka halkaasi ka jiro way iska badan yihiin dabcan marar badan waa laga hadlay shacabka way ka hadleen waxaa kaloo ka hadlay siyaasiyiinta laakiinse weli waa arrimo taagan halkaasi oo sanado badan laga soo hadlayey sanado badan oo soo socdana laga sii hadli doono dabcan haddii waxba isbedelin ayaa lagu jeedaa waxyaabaha markaasi ugu muhiimsanaa ee la taaban karo ee ay ballanqaadeen waxaa ka mid ah sidaanu soo sheegnay in hoos loo dhigayo buundada ardayda gobolka waqooyi bari kasoo jeeda eeay ku galayaan waa macalinimada iyo weliba si barayaasha looga kaaftoomo kasoo jeeda gobolada kale ee dalka oo iyagu iskugu filnaadaanaya leeyahay sidoo kale in halkaasi warshado laga sameeyo kuwaasi oo hilibka shiidaya hilibka sameynaya soo saaraya maqaarka kuwo weliba maqaarka sameynaya iyo weliba dhar iyo waxyaabo badan ayaa la sheegaya halkaasi laga sameynaya kabo iyo weliba suunka way badan yihiin dabcan waxyaaba maqaarka laga sameeyo ay qayb ka yihiin oo raila odinga ayaa ballanqaadaya saddexdaasi ismaamul ku dar isiolo iyo marsabit mid walba hal waxaa laga sameynaya ayaa laleeyahay warshadda weliba maxaa warshadda waxaa loo eegayaa deegaan walba iyo waxa uu ku fiican yahay isagoo gobolka waqooyi bari maadaama xoolaqaate ay yihiin oo inta badan ayyihiin ay ahayn dad beeraley waxyaaba la mid ah waxaa loo sameynayaa warshad xoolaha ka shaqaysa hilibka waxyaabahaasi lagu soo shiida xaanshid u alxaama kadib dalka dibaddiisa loo dhoofiya waa ballanqaadadaasi arrintaasi oo sida uu sheegay dhalinyaro badan shaqaalaysiin doonta dhaqaalo badan dadka wax ka bedeli doonta deegaanka wax ka bedeli doonta halkaasina ka dhigi doonta waxyaaba maragtaa inta badan ay dadka gobolada kale usoo doontaan waa haddii ay dhacdo waa haddii ay dhacdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal aad iyo aad u tiro badan ee qadadka igu jira waxaanu soo gaarnay dabcan daqiiqadihii iyo xiliyadii dhegeystayaashaan fursad u siin jirnay barnaamijka si ay qeyb uga soo noqdaan imika iyaguna eeba laga hadlaan safarkaasi raila odinga gobolka waqooyi bari weliba si gaara tuulooyinka lagu tegaya waxay ka micnaysan tahay ayaanu eegeynaa bal dhegeystaa ugu horey maanta qadka ku jiro haddii aan fursadda siiyo si uu barnaamijka qeyb uga soo noqdo star f m hallow eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow hallow star f m
halo soo dhow ha ka gudbaya dhegeystahaasi raadiyaha ku dheer iska gaabi fadlan star f m hallow asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma
xasan balanbala soo dhow magacaaga
xasan balanbala haye xasan waan kusoo dhaweynayaa haddaan u guda galo haa
anna madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa madaxweynehe
raila haa ninka madaxweyneha u tartamaya ama dheh wadinka haye
marka farxad wey hadduu ma- madeera la tegaayo intana uu tegaayo wajeer intana uma tegayo gaariso haddana waxaa kaa maqlaya masalaan iyo gura iyo intay dhadhaab dadad haa balanbalana aada looga sugayaa waa gartay waa safarkiisa kuma jiraan filayaa balanbala maanta aa marka alxamdulilahi aad baan usoo dhaweynaynaa haye marka waxaa yeelay hadda jidku waan maqlaya madeera ilaa mashi ilaa uu meesha ka dhiga laami waxuu qaybkiga jira haye haddana waxaan ka soo dhaya balanbala haddana gaarta dan nooga dhiga laami waa gartay marka insha allahu aad baan taageeraynaa marka waxaa leena kusoo dhow baan leena mahadsanid dhegeystahaasi uu mahadsan yahay balanbala inuu ila soo xiriirayay walow aysan ku jirin iyadana deegaanada oo maanta tegi doona laakiinse eh, suga safarada kale xigaha star f m hallow hallow star f m hallow dhegeyste waa ka gudbaya dhaqadku dhex hurday xigaha star f m hallow
Hello.
soo dhow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
xuseen faliin xagar jirid haye xuseen raadi aska gaabi fadlan
haddii aan u guda galo aha
horta odayga waan soo dhawan yimadaa sayna haye
oo hadda isa soo sharaxay waa garta
ballan qaadi hadda uu leey waan samayn hadduu noo sameeya dib waxaa la heli karin bay iska noqonaysa haye
waxaan dib dumbadan loo qaado noo sameeyana weli maan arag waa garta
hadduu kuwii hore noqon doonin Hmm,
aad iyo aadaan usoo dhawaynayna hambalyo mhm, gooni baan siinayna waa garta
waayo madaxweyne ama ha ahaado ama indiya ha ahaado nin ho wixi un baandaa kaabeen iyo doorasho iyo wixii raba marka hore buu iska ballan qaada oo ballan been buu iska sameeyaa Ah,
lacagta si wax qurqurxan buu noosii tilmaamo isguul jiriye iyo warshado la sameyn iyo biyo la sii daan iyo weli meelaha ma ay gelin kul hore haye
maanta waxaan asaga dhan ku raacayno waa noocaha faraha badan oo uu noo ballan qaaday haye
kuwii ilaahay kacabtoonaayeen baa ballan sameyn waayeen ma ogidiisana wuxuu samayn doone Hmm,
laakiin sida awgeed hadda waa taa- waan taageersanay agow mahadsanid xuseen
aadaa mudan dhegeystayaasha badan waa mahadsan tahay dabcan dhegeystayaal aad u tiro badan ee qaad ku jira laakiinse dhegeyste ee, sidoo kale marka arrintaasi waxa laga soo tago ee, waxaanu ka soo hadalnay in ee, maanta qaabkii ololihii hore lagu sameynayay ay bedeleen yacni deegaanada iyo weliba tuulooyinka ayaa hadda loo tafaxiday oo u kacayaan siyaasiyiinta ee, xilliyadii hore dabcan sidaanu soo sheegnay magaalooyinka ayaa laga laaban jiray halkaasi laba saacadood saddex saacadood ayaa la joogi jiray laakiinse ee, markaasi maxaa arrintan isbeddelka muxuu yahay waxayna oga dhigan tahay sidoo kale shacabka deegaanadaasi ee, ku nool inta badan laga yaabo xitaa aysan arkin weligood siyaasiyiintaasi ee, muuqaal ahaan star f m hallow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa daawudooda dheera joogo waxaa kusoo dhaweynaya daawud
haddaan guda galo barnaamijka aha
horta mr profes annaga weligaas ayada waan dooran jirnay haye
weligaanba mar alla markuu dhaco markuu soo istaagaba waan dooran jirnay waa garta
annaga waxaan u malaynaya maanta fursad noo soo gashiinaysa horta haye
hadduu isaga fahmo inaan dooran jirna maanta nin fahamsan yahay mm
haddaan fahamsiinii weligaan waan ku dooran jirnaan leenahay haye mase dare ma ogi jira halka hadalka hadda ad iga qaadisiina isaga gaari doonaan nin kale haye
taa adigu baa ii sheegi waa garta gaarsuu ku sugan yahay dabcan inuu ku dhagaysanayo dhegta kuu hayo macquul
n waxaa kastoo annaga nasiib darana haysaa Ah.
madaxda waqooyi bari nin dhagoole e hooyada iyo aabbaha uu ag fadhiyo unbaa u meedaari karaan waa garta
madaxda annaga aan soo donan ilaahay nasiib wuxuu nooga dhigay waa la dhagoola haye
waxaana qabiil baana yeelay iyo qabyaalad mhm
maanta aan la qabsano horta madaxweynaha ogaadeen aan ka dhigno soo celino
ya
maanta aan la qabsanaan irahena
waa garta oo dhagooladii intaan iska daayna madaxweyne ogaadeen aan soo dooranno ogaadeen waxaa loo jeedaa
runa uu qoranaa meesha ku jiraa ya
madaxweynaha hadda ku meesha ku jira countiga aan soo ceshano
waa garta laakiin dabcan ee, gobolka waqooyi beri soomaali odhan ayaa degan
waa runtaa laakiin gaaris ahaan baan hadda ka hadlaya waqooyi bari waan soo dooranay baan yidhi waana soo dooran jirnay waxaase na dhibi haysaa waxa- madaxda annaga kudi dhagoolaan soo doorana qabiil baana dhagool ka dhigay hadda waxaan rabaa gaarisan taagan ee systemka aan bedelno dabcan ee, si- gaaris gaaris gaaris siyaasadeeda ma doonayn inaan ka hadalno iyo qof kala dooranayo rayla odinga dantayda ana- anaa ka hadlayn annaga waxaan leenahay waa fursad aan qabsano
arrinta rayla oo keliya ayaa lagu ogol yahay inaad ka hadasho dabcan
dadka furda- fursadda aan la qabsano aad baa mahadsan tahay ma doonayno inaan dhex galno arrimo siyaasad oo county iyo weliba governor iyo weliba qabaa'il ku saabsan ee qodobkan uu ka hadlayno waa national politics arrimaha siyaasadda qaranka dabcan xigaan siinaya star f m hallow
hallo star f m waan kusoo dhaweynaya
qabriyo kula joogta magaalada nairobi waan kusoo dhaweynayaa u k in badan ayaan ku salaamaya adigana si la mid ah
kaaila aad ayaan usoo dhaweynaynaa markuu hadda mandheera imaanaya waan la jiray haye
aad baa loogu soo banaan baxay farxadda keliya baaba horta walbaaba la ooyey haye
sidii loo soo dhaweeyey keliya waan la ooyey waa garta
xamaasada dadka ee keyrada ku jirta waa midaan loo qaadan karinba haye
haddana nairobi baan ku soconahay maasha allah mhm
diyaarad kalaan soo raacay aniga mhm
asaga daraadiis un baan u imaaday mandheera horshkaas u bukan gareeyey mhm
marka waxaan u soo dhaweynayaa kun jeer kun jeer kun jeer baan soo dhaweyneynaa mhm
waa nin wuxuu ballanqaaday uu oofinayo oo waaye arag ah waa garta
haddii haataa aan la waraysana asagaaba hal hal ugu qoran buugga uuba oofinayaaba weydiisba maba u baahnaba haye
marka intaan aan aqoonoo saaxiibayaashayda ah kulli waan u sheegay asagay u tuuraan ama asagaan u tuur meeshoo dhanba waxaa naga tuuraya waa keligiisa cid kale aan u tuuraya maba jirto mhm
marka anna in badan baan ku salaam waxaan leeyahay raa'ila ju ayaan leeyahay sagaashan iyo sagaal jeer kan boqolaadna anaa ku daray
mahadsanid dhegeystaha kalaan siinaya star fm hello
halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat
waa ku salaamaya walaalow adiga dhegaystayaasha waa kaa qaaday saaxiib soo dhow magacaaga inoo sheegay halkaad inoo soo wacayso waa kuu soo dhawaaday warka waanu la socdaa magacaaga
magacayga waa macow karbuuna halkee joogtaa
macow karbuuna waa garta haye haye barnaamijka u guda gal raadi ahaan iska gaabay waa u gudagalay mar- barnaamijka markaan u gudagalo aha
haa barnaamijka markaan u gudagalo mhm
waxaa weeye horta waa ninkaa ballanqaadka badan sameeya horta annaga waan ogolnahay inaan dooranno haye
laakiin waxaa jirtaa kenya ballanqaad been abaa horta dadka uu kusoo baaba'ay waa garta
marka hadda ballanqaad maanta ee ballanqaadihii hore inuu ka fiicnaan bay dadka horta ku raja weyn yihiin waa garta raadi ahaan iska gaabay fadlan haddii ballanqaadihii hore uu maaragta ka duwnaan doono ballanqaadkan ballanqaad xun ah uu noqdo aha
insha allahu siduu maaragtaay u ballanqaaday asagana hadda alla waayna waxa u qabto
haye
annagana insha allahu awal horeba waan dooran jirnay haddana waan dooranayna mahadsanid aad baa mahadsan tahay Eh, saaxiibkaasi uu mahadsan yahay star fm hello
halo halo halo raadi iska gaabay fadlan soo dhow
madba waa xuseen balir oo reer jabuuti usoo laabtay mar labaad soo dhow xuseen waxaa Raadi waxaa Isagaabe.
weeye arrimaha haddii loo gudagalo abba waxaa weeye aan hadda barnaamijkan ka qayb qaato mhm
mamnuuca marka waxay suul horta in laga hadlo way fiican tahay mhm
hadalna muxuu eeday mid meesha ku jiro laga bixiyo ee mid lasoo geliyo haye
ninkan odayga wax badan waan doorano way jirtaa laakiin meelaha hadda uu ka hadlayo run ahaantii ballanqaad wax kenya nooga sameeyey oo hadda ereygaasna hatee ku hadla maana ma arag waa garta
dee wax iska iska doono hadday tahay mhm
dhib bay leedahay haye haye oo maanta aad leedahay dadweynaha un cod kaga fuli hadday tahay haye
intii la doorto oo ay dhaartaan kutubka qur-aanka qaar ku dhaartaan qaar baybalka ku dhaartaan bay iska tagaan mana la arko si aan dayfici doonin waxyaalahan hadda nin odaygan uu shisheedahayo hataa neefkii kaa dhinto ari ha noqda duro waa lagu gudi oo la- abaar ay saa disho waa lagu gudi oo maase lacag baa la bixin waxaanu sheegaya haye
ma kuwa la dhira oo kale noqon doonaan mooy haye
wax hadda maanta lagu qanco oo aad himiga loo wayana asagaa jira yaabay
odaygan itu oo rayla haye
sax ahaan hadda meesha aan joogo maalan ka hadlaya mhm
waxaa la hagsiisa lahayo oo laleeyahay war maanta ninkan aan dhisno horta odayga un baa jira haye
ee hadda wixii muu noo samayn doonaa waa garta muuna dhegay muuna dhegaysan hayaa oo hadda muuna maqla mhm
taas ma sheegi karna allahu aclam bay haye
ilaa dadweynaha meesha hadda jawi iyo hambalka uu saarahay waa meesha iyada eh waa garta soo koob
haddii aan soo koo walaalow horta waxaan kusii darayo ma jirto laakiin ballanqaadiyaha odaygan uu samaynayo oo waa wax iska cad oo hadda aan layn show uba qabtaanba laynaha barkood mahadsanid marka waxaa leedahay eh, waxyaabo badan ay ka tarayaan gobolka waqooyi bari soo mahan haa aad aad baa mahadsan iyo aad tahay mahadsanid xuseen uu mahadsan yahay dhegeystayaasha ugu dambe aan doonaya inaan siiyo warka barqanimo ee afood inugu soo haya dabcan dhegeystayaashan aad ay u tira badan yihiin qadadka ku jira laakiin team azimio ayaa isoo wacaya maanta team azimio iyo kooxdii rayla dabcan intii soo wacday kulli dhegeystaha kale aan siiyo star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
saaxiib amiya ahey ya
ah waa mustaf sheekh laim oo jooga nairobi haye mustafa soo oo kusoo dhaweynaya
ah niyow horta adiga si fiican buu macnaha u kaamin garaynayaa ya Eh, adiga si fiican buu u kaamin garaynayaa ma mandheer oo kasoo bilaabay oo jeero soo maray habaasfiina soo marsiye marka waxaa la rabay niyow horta kaamin garaynkiisu aad buu u fiican yahay ma garan waa gart
laakiin anaga waxaan nahay qoxootina waa deganahay dadaab area inuu soo maray ahayd haye dhadhaab uu marayaa dabcan maanta
waa marayaa soo ma waa uu tegayaa haa
ah maasha allah waa aad baan usoo dhaweynaynaa Mhm.
hadda nairobi aan ku sugnahay laakiin waa reer eridasaa nahay waa gart Eh, marka aniga horta codkayga asigoon macnaha iga codsinin oo isi dhihin ba iska bange waa u talagalay inaan asiga siiyo haye
marka inta soomaali ay maqlaysana waxaan dhihi lahaa codkayga maqlayso madaxweynaha raila shantaas sano ha lagu jarko aad baa mahadsan tahay
marka intii muuqayga iyo maqalkayga taqaano mustaf sheekh ibraahim oo ku magaca dheer mustaf tufka mahadsanid dhegeystaha si u mahadsan yahay laba dhegeysta ayaan kusoo gobagabeynayaa star f m hallow hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa xasan balbala mar hadla kuu salaamee magacaaga inoogu celi xasan balanbala haye haye oo mar laa soo noqday waa gart waa gart soo dhow barnaamijka uu gabagabo Mhm.
soomaalida hadda dacad waan ka dhegeysanaya waxay leedahay raila hore baan soo dooran jirnay haye
laakiin muu soo gelaynin haye
hadda marka wuu soo galaa ninka la eedayn karaa haye marka waxaan leeyahay soomaaliya waxaa leeyahay soo doorta raila mahadsanid mahadsanid olola cambaign kuma jirno dabcan eh, ma doonayno in sidoo kale barnaamijka uu noqdo eh, mid olola campaigna laakiin qodobka in ay s- dhegeystayaasha ka bixinayaan doonayaa eh, dhankaasi iyo arrimaha markaasi waxyaabaha ay uga dhigan tahay gobolka waqooyi beri safaradiisan uu ku tegayo iyo weliba eh, qodobka kale aad ku xiisaha badanaya deegaanada inuu tegayo oo tuulooyinka uu gaarayo isaga kelimahan dabcan ruto ayaa kasii horeeyay isna halkaasi ayuu joogay sidaan ogsoonahay eh, tuulooyinka ayuu maray Eh, waxaa dabcan xiliyadii hore markii loo barbardhigo waxaa moodaa in isbedel uu dhacay oo waqti badan la siinaya lana gelinayo ee gobolka waqooyi bari dhegeystaha ugu dambaan siiyo star f m hallow halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal waan ku salaamayaa kaa qaaday barnaamijka daadaynaysan aad baa ugu farxsan waxaa loo baahan yahay waaye haye magac horta ilaa waxaa waaye Magacaaga.
garci garbaro wuu leeyahay kursiga inuu ku fadhiisto magacayga waxaa la dhahaa miska sharif cali ma garat noogu celi
miska sharif cali waaye miska sharif cali aa la idhaa mandheera baan joogaa walaal waa garta miskahaya marka anigu kaamgareeskiisa daran waan galay anooba kaamgarees u soconin baa raila markuu imaanaan dhaa u galay haye cunoo dhanna isku daba kariyey ilaa habeenka la cuno waxaana haye kasoo baxay kow iyo toban saacaad baan usoo dhaweeyey waa waana ku garta faraxsanahay horta ninka waxaan ku racsannahay dadweynaha qaarna ku racsan yihin wax badan buu kursi raadinaya rubcadaana weeye Mhm.
aabihiisana waddanka ka soo shaqeeyey horta kursiga saasaa ula doonaynaa ninka ama waxaa sameey ama yuu samayn haye anigu tayada horta haddaan ahaan laha bilaa kuraa la-aan baaba kursiga ku fadhiisan lahaa haye
kuraa la-aan baaba ku fadhiisan lahaa raila ma fahamta waa garta
inta sane iyo inta dambaysa iyo laba kale hataa ugu dari lahaa waana cumrigiisa iyo asaga suu u taagan yahay san waa lahaa ninka uu nin dhalinyar wuu egyahay haye wuuna kala xiran yahay mid soomaalina uu egyahay ma fahamta
waa qiimeysa odayga marka anigu toban sano kale hataa ugu daraa hadduu hadda istaaga ninka hadda la tartamayo anigu waxba ima yeelin ama wadanka hadlaya ma xumayo ninka hutu la dhahayo laakiin waa laga xaq badan yahay kenyada asaga aga xaq badan markaas ma ma ma fahamtay waa garta marka soo dhawow soo dhawow baabare ilaa soo dhawow baabaal era soo dhawow baanle soomaalidana aad buu u jecel yahay wuxuu asaga ballan qaada hadduu sameeya haddii sameyninba dad badan baa raalli aga anin raalli baa aga haddaba dad waxa sameeye ma laha dad badan baa sameynin marka korsiga ha lagu fariisa inta i maqlaysa waxaan leeyahay raila gacan siiya siduu korsigu u rabo wax badanna waa la boogay asaga aad baa mahadsan tahay miski yaa la boogin baan leeyahay daacadda hala sameeya hagaag miskiiba mahadsan tahay dhegeysti ugu dambe fursaddan u siiya ayuu ahaa tiam rayla ayaa ka dhigteen maanta yah qaybiyo ugu dambe daqiiqadii ugu dambeeye barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay dhegeystayaal dhegeystayaasha mar kale dib ugu laaban doonaa balse intaasi ka horan soo qabto qadar adega qaybta ka barnaamijka waana agakhan university hospital isbitaalkan oo lixdan iyo afar sano jirsaday waxa uu ku yaalaa magaalada nairobi waxaana uu daryeel caafimaad u fidinayay qoysaska bariga afrika isbitaalka waxaa markaasi uu ku yaalaa magaalada nairobi xaafadda parklands in ka badan konton xanuuna ayuuna markaasi daweynaya wadamada kenya uganda iyo tanzania ayaana markaasi ka helaysa agakhaan maxaad ku dooranaysaa dabcan waxa halkaasi kugu sugan in ka badan boqol iyo labaatan dhakhaatiir ah oo ku takhasusay xanuunada kala duwan haddii aad dhowr isbitaal soo martay dhowr xanuun aad markaasi aada doonaysa in laga daweeyo oo aada u waysay dawo rasmi ah halkaasi tag isbitaalkaasi agakhaan iyaga ayaa markaasi kula tacaalaya waxaa u baahan tahay ama kansar in laga daweeyo ama qaliin waxyaabo badan ayaa lagu dabe amaba lagaa dabiibaya halkaasi si la mid ah xaafadda isli waxa ay ka fureen lan ama branch waxaana loo yaqaano isli outreach medical center waxa uu ku yaalaa california center agagaarka wadada general wayrungu street waa dhismaha k f c dhegeystayaal wixii faahfaahina fadlan wac telefon numberka eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa agakhan university hospital haddii aad ka raadinayso dhul horumarsan oo jawi degan ku yaala dhegeyste iskaashatada maalgashiga safaricom ayaa ku haysa qaybta ugu fiican adiga safaricom investment waxay iibinaysaa mashruuca kiambu marina gardens oo ku xigta aga tato city ee deegaanka ruiru ismaamulka kiambu waa maalgashi aan noociisa lahayn oo soddon daqiiqa u jirta bartamaha nairobi wow waa lagu leeyahay inaba caadi ma ahan waxaa laga soo galaa bartamaha nairobi iyo westlands iyadoo lasii marayo jidka weyne thika super highway iyadoo sidoo kale laga soo gelaya magaalooyinka dika iyo kiambu loona marayo wadada northern bypass marina gardens kiambu waxay ka kooban tahay ama waxaa markaasi ka kooban adeegyo madadaalo oo ay carruurta ku cayaarayaan wakhtigoodana ku qaadanayaan saldhig boolis ee sidoo kale halkaasi kugu xaadira waxa aad uga dhow xaruuma laga dukaamaysto waxaa ka mid ah thika mall thika road mall village markets two rivers mall bangiye ayaa sidoo kale ku yaala isbitaallo ayaa ka helaysa meelaha cibaadada waa kuugu diyaar qoysasku waxay heli doonaan meel aada ugu habboon maadaama gurigu uu u dhow yahay dugsiyo tayale sida novel pioneer world creek international iyo weliba croford international school waxyaabaha aadka muhiimka u ah oo uu leeyahay waxaa ka mid ah koronto biyo nadiifa iyo weliba xeendaabka korontada lacagta waxay ka bilaabaysaa saddex dhibci laba milyan oo shilinka dalka iyadoo ay jirto qorshe aad ku bixinayso ilaa sagaal bilood xubnaha safaricom investment weliba shaqaalaha safaricom waxay helayaan qiimo dhimis konton kun oo halkii boos oo iibsanayaan ayaa halkaasi discount ay ka helayaan wac maanta viber toddoba laba sagaal hal labo hal labo hal labo oo ka faa'iidayso dhulkaani safaricom investment cooperative saaxiibkaaga maalgashi hagaag aan ka baxno amaba halkaasi aan uga gudubno iminka qodobadaasi qadar adeega qaybta ka barnaamijka aan dib ugu soo laabano daqiiqadaha ugu dambe aan ku guda jirnaa toban daqiiqa ayaa inoo harsan tobankaasi daqiiqo dhegeystayaal kooban ayaan fursad u siin doonaa barnaamijka hogaanka xaalada dalka arrimaha siyaasadda aanu kaga hadlaynaa dhegeystayaal si gaana waxaanu ku eegaynaa safarka raila odinga iyo weliba kooxdiisa azimiyo lomoja wan kenya ay ku dulmarayaan goboladka ama gobolka waqooyi bari ismaamuurada halkaasi mandheera ay kasoo bilaabeen sabtidii ceel waaq takaaba ay tegeen wajeer maalinkii shalay ay ku sugnaayeen buute tarbaaj iyo weliba habasweyn hadaado gaarisa ay maanta shalay galabta soo gaareen maanta dhadhaab burra iyo weliba masalaani ayay kala tegayaan dhegeystayaal waa raila waa mada karua waa kalonzo msoka siyaasiyiinta sidoo kale gobolka waqooyi bari kuwo kale oo deegaanada kale kasoo israacay ayaa qeyb ka ah iyadoo halkaasi ballanqaadyo badan ay sameeyeen qeybta ugu hore ee qeybihii dhexe barnaamijkii aanu ku eegnay ballanqaadyada cododkiisa ayaan maqlnay sidoo kale dhibaatooyinka halkaasi ka jira oo ay sheegeen inay wax ka qabanayaan arrimo badan oo la ballanqaaday laakiinse maxay shacabka waqooyi bari markaasi uga dhigan tahay ama uga dhiganaysaa loolankan ay siyaasiyiinta ugu jiraan tegidda weliba deegaanadaasi iyo xitaa ay gaarayaan tuulooyinka oo markii hore ay laga yaabo in xitaa aysan tuulooyinka garanayn xitaa magacyadooda magaalooyinka oo keliya ay tegi jireen maxaa isbedelay iminka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal aad u tiro badan ayaa qadadka ku jira mar kale balansiyo saaxiibka qadka ku jira star f m hallow hallow star f m waa kusoo dhaweynaya magacaaga inoo sheeg saaxiib
waxaan waa bishaaro jooga ramo haye bishaar
haddii aan u guda gala tan oo socdaalka siyaasadeed oo ay sharxeynta madaxweyne ay ku imaadayeen gobolka waqooyi bari si ay u danaynayeen a
Eh, runtii waa hadlay karaa wax badan oo iska bedelo siyaasadda haye haye oo si fiican ay maaragtay ay u fahmeen maaragtay inay xilin muhiim ay dadka waqooyi bari haye
laakiin tan oo raila markaan usoo laabta wax weyn kuma kordhinayso haye
waayo waa nima horey loo soo arkay waxqabkiisa iyo jabaadkiisa xilliga oo dhahay prime minister mhm marka u malayn maada wax weyn aad inay soo kordhinayn midaan oo gobollada haddaan waqooyi bari si ay tuulooyinka iyo degmooyinkaasu marana mhm waa mid oo maaragtay ruto waa ugu dayana oo waayo ruto waa u bilaabay safarkaas waa garta
marka asaga ahaan waa rail ahaan u arki maayo hadda wax weyn oo muhiimada inaa kusoo kordhinayo dhinacaas mhm laakiin gobolkaan marka la dhahaa wax weyn ay kusoo kordhin oo waayo dad oo maxay noqdeen maaragtay midka wada hadalka maaragtay imaadi karo oo loo jeeya hadda waa garta iyo waxaa dhihi lahaa maaragtay dadkan waxaan ugu baaqalaya maaragtay siyaasadda inay si wacan ay ugu xisaabtaan maaragtay xilliga ballanqaadna eh, inaanka dhamaadaan dadka dhan wasakaanka dhamaaba markay imaadayeen aa maaragtay ballan maaragtay hadhowna wax ka fahmaya ay sheeriyeen ha
ayaa maaragtay dadku u ballan qaadaan laakiin say boqolkiiba sagaashan wax suurtagala maahan mhm
laakiin waxaan dhihi lahaa maaragtay raila hore aan usoo aragnay ninka waa sugaan dooran aad baa mahadsan tahay
okay waa adaa mudan walaal bishaar uu mahadsan yahay ramo ayuu nagala soo xiriirayay dhegeystayaasha kale ayaa uguna siinaya fursadda daqiiqadaha ugu dambe ee dhegeystayaasha ugu da dambe ee fikirkooda iyo weliba eh, siday u arkaan eh, safaradaasi azimiyo raila kooxdiisa ee gobolka waqooyi bari star f m hallow hallow star f m
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa cabdiqani oo kaa soo celag dhara وكسول بينيا
waxaa boqo- boqo- boqo- boqol safaro horaan aad u dooran horta هيا
wuuna iska samir badan yaho haddii la dhaco wuu iska sii dhaqaaqa هيا
hadda aniga waxaan ku kalsoonaan lahaa wixii oo eh, u d a lagu tuuro maanta
يا
u d a iyo ruto ها
wixii oo maanta aan gashana meesha oo lagu tuuro مم.
ayaan aad ugu kalsoonaan lahaa waa garta gobolka waqooyi beri maxay uga dhigmaanaysaa safaradaasi uu ku tegaya raila odinga
safarada hadde waa laga sii horreeyey horta haye
nin baa kasii horreeyey oo asagana ballanqaadyo aan caadi ahayn meesha ka sameeyey haye
marka hadde siyaasana waxaa waaye ninka ku horeeyo mm.
ninka ku horeeya oo kuu imaado ha
magacmafuna lagu soo dhaweeya haye kan kale kii hore warkiisa muu beenteen tahay ama loo qaada haye
annaga ree waqooyi bari haddaan dhisnana mm.
waa un meel yar uma un ka buuxinayna waxaan kaga turanna male haye
central iyo western iyo coast iyo dhulka u tartamaya ee kuraha baa laga helaa horta dhulka haye
marka annaga maanta waxaan kurahana ku fiirinaynaa ruto
mahadsanid dhegeystaasi eh, wuu mahadsan yahay cabdiqani Eh, dhegeystayaasha kale aan siiyo star f m hallow
halo soo dhowraaday asagaayo fadlan waan dhawaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soomana ka soo hadlaya balan balan هيا صومالي
horta aniga waa dadkan shacabka ee hadlaya horta aniga waan la yaabay محضر يا بنتاي
kuwii laa ilaaha ila allahu lahaayeen baa ballanqaadkii ka soo bixi waayeen مهم.
nin aan isku diina ahayn oo madaxnimo raadsanay waddankan meja hadda gobolkan u dhalaalin مم.
yaa ugu yeehay wuxuu dhahaan ku raacsanna ee ku dhisi rabnaa هيا
kan kuwa ka horreeya oo carradan mare هيا
oo ballanqaadkeena qaaday هيا horta kan kiisa ma dubno هيا
waxa waa oon laba dhurwa asaa u dhurwa mid qaas ugu dhow makala jaqaysan مهم.
marka aniga waxaan leeyahay horta ninkii noogu soo horreeyey sidaad ninkii igu horreeyey u sheegay ninkaan baan qaadayna anag
وانقرت duqanayto mar buu waddanka wax ka qabtay oo waa prime minister هيا
gobolka waqooyi beri halka halka jooka muuqdin روتو محمدين قبتي
ruto dawladda intu ku jiray wax badan buu sheega tahay waakan jidda noo maray qabtan ilaa madoogaasa taglaamay هيا جدك مروتو وارز haddii dawladda ku jira dhisa dawladdiisa waay هيا waa dawladdan isaga ugu horay ku jiraan هيا waa dawladda jubilee soo doconana madaxnoo haye
marka ninkan inta uu tuuliyahana dad madaxda geysanaya ma ogiye hadda asaga shakhs isaga weya kuma tegiyo ninka haddana diyaarad buu ku socdaya wadda ma hayo asa nin cirka maray halkaasdhulka haye
ninka hadduu tugaala diyaari ka galo mandera uu tago wajiya daadhaab masalaani ha dhibkaada uu garan lahaa waa garta ninka diyaaraddu fuulay laba dakada masalaani buu tegey haye adiga waa saxaabaynaysaa ma jiraa siyaasi gaari ku socdo oo idiin imaaday
way jiraan badan boqol baan oo matay oo madaxweyne u tartamayso
ma jiro haye
marka kani kii hore kulli andeega bay ku socdeen haye
marka midkan yaa laga dhigay waxaa intuu gaari soo qaatay raasorka tu arkay ilaa boholahan waxan baa naga hagaajin daarta la arkin waa garta ninkan mar kaleeto andeega buu ku duulay haye ballanqaaskana kuwa islaamka kuwa yaqaadayn kama fiicna asaga aad baa umaadsan soomane marka aniga waxaa leeyahay aada isu raacin waa ku salaamnay si la mid ah star f m hello
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaa maca waan ku salaamay waa ayaa maraykaane waa kaa qaaday soo dhawayaan
waan dhawaayo horta waan soo dhawaynayaa maaragtay socotaalkay ku tageen wadamadaas aytay ku tageen waan soo dhawaynayaa haye
laakiin waxaa nasiib darre Mhm.
adoy gaajo ku hayso cuntana kuu karsanta oo soconi karin waa garta
suuqoyi bari waxaa waaye cuntadu way u karsan tahay laakiin si loo cuno ma garanayaan haye
siyaasiyiinta waa u imaadeen codkooda si looga dhiibto ma garanayaan haye xaqooda si loo dhacsado ma garanayaan Mhm.
intay ayaga hadlinaya maaragta kuwa siyaasiyiinta ay hadlayeen oo wixii soomaalida ay ma- dhinacaas laga la- maaragtay ay u u baahan yihiin baahida ay u qabaan ayaga ay sheegayeen intay ana ayaga baahida qaba ayba sheegin waxba sax
marka waxaa fiican marka haddanba maaragtay ay cuntada idiin karsan tahay inay iskaashadaan ay maaragtay codkooda ay baxsadaan ay wixii dhib ahoy qabaan ay sheegaan oo dhibkooda markaasay ta hadhowtayna ay la xisaabtamaan qofkan waa ballan qaaday hadda waxaan laga ballan qaadin malaha waxay u baahan yihiin oo dhammaale waa laga ballan qaaday ballanqaadka marka waxaa la rabaa in markii saas waa lagaaga ballan qaaday markii qofkanayta uu soo galo ballanqaadkii shalay uu kaa ballan qaaday inuu kuu oofiyo waa garta ma ii oofisa hala dhahee markaanayta hala tago oo maaragta hala weydiiyo oo maaragta halala xisaabtamo laakiin wax la xisaabtama ma laha sababtay tahay waa sidaas horta ballanqaadyada waxaan loo oofinayna waa sidaas waa sababa ninku la xisaabtama ma jirta marka ballantaas qaada adigana ma oofinaysid anina wax ila xisaabtamaya ma laha marka shaqada sidii ay kusii socone marka soomaalida waxaan u sheegayaa hadda idin bisishahay cuntada idin bishin ay idin bisishahay inaad xaqiina aad dhacsatiin kurihiina gacanta idinkugu jiraa haddana waa idin waa idin jiifaan inaad maaragtay aad cod ka dhiibataan inaad xaqiina soo dhacsatiin inaad birina la xisaabtatiin aad la xisaabtantiin marka walaalkee macan waa idin salaam insha allah mahadsanid waa mahadsan tahay gabadhaasi maraykan naga soo wacday qaabka wanaagsan ee barnaamijka qeyb uga soo noqotay waan uga mahad celinayaa dabcan dhegeystaha ugu dambeeyaan doonaya inaan siiyo fursadda daqiiqada ugu dambeeyey ama daqiiqada ugu dambeysay ayaanu isla soo gaarnay iminka hal daqiiqo ayaa noo harsan halkaasi daqiiqo iyo hal dhegeysta oo aan doonaya inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka si uu qeyb uga soo noqdo fikirkiisa noola wadaago dhegeystaha ugu dambe star f m hello raadi aska gaabay soo dhow waa ka gudbaya dhegeystahaasi uu ka faa'iideysan waayo fursadda raadiyaha ku dheer uma suurtagelaysa inuu qeyb kasoo noqdo barnaamijka halkaasi aanu doonay inaan barnaamijka kusoo gabagabeeyo dhegeystayaal iminka masihin saaxiibada dhammaantood kuwa dhegta inugu hayay kuwa qeyb kasoo noqday barnaamijka oo inoo soo bilowday toddobadii iyo qadar barkii subaxnimo xubinta wargeysada nooga soo bilowday waa mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiina idin soo saaray sidoo kalena idin farsameyn anigoo ah musa ismaaciil kulanka xigay ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebbi yaraahdo intaasi ka hor waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo